dheer baa ka laazim waa kinaayo dawiilunajaad haddii la yidhahdo ninka hadday seeftiisa sidadeedu dheer tahay dee asagaa dheer hadduu asagu usa dheerayn seef sida dheer miyuu qaadan karaa illaa ilaa wuu gaabin lahaa sidada mogta cadiimu ramaadina maxay oga jeeda dambaska habeen iyo maalinba martida unbaa wax loo karinaya guriga dambaskiisu intaa buu leegay sidii dambaskii dugsiga oo kale aad moodaysaayo waa wen yahay w dabkiisu ma damayo qariibulbeyti min anaadina maxay ujeeda naadiga meesha lagu tashadaa la yidhahda falyadcu naadiyahu baa ilaah yidhi falyadcu ha u yeedho abajahl markii lala hadlayay naadiyahu sanadcu zabaniya anagu zabaniyadaan u yeeraynaaye bal asaguna naadigiisa ha u yeedhto naadiguna maxaa loo jeeda ahla naadiyihi kuwa asaga la shiro ee meesha tolka utila tolkiisa u taliya uu ku kalsoon yahay ha u yeerto marka qariibulbeyti min annaadi macnaheedu waxa weeye naadigu u dhow yahay waa nin aan talada sokodiisa la goynin oo ilaa wa ilaa ama gurigiisaa lagu tashanaya marka meesha lagu tashaduu gurigiisa u dhow yahay daa'iman gurigiisa unbaa la fadhiista ama gurigiisa banaankiisaa la fadhiyaa bay leedahay oo nin asaga duunkiisa tala la goyn kara ma aha waa nin caaqil oo madaxa oo laga dambeeyo zawjihii ninkaygu rafiiculcimaadi weeye dawiilu najaati weeye najaadi weeye seefteeda gal seeftiisa galkeedu aad bay u dheer tahay sidadeedu cadiimu ramaadi weeye dambaskiisu waa weeya qariibulbeyti gurigiisuna wuxuu u dhow yahay min anaadi naadigu u dhow meesha lagu tashado tolku ku tashado gurigiisa un weeye waa nin yani aan talada un asaga unbaa gooyo wey qaalat alcaashiratu tii tobnaad waxay tidhi zawjii ninkaygu maalikun maalig weye horta ninkayga maalig baa la yidhaha wamaa maalikun maalig muxuu yahay istifhaam bay gelisay maalig baan idin idhihe maalig horta muxuu yahay maalikun maalik khayrun wuu ka khayr badan yahay min daaliki waxaas aad sheegteen o dhan wuu ka khayr badan yahay lahu ibilun geel buu leeyahay kasiiraatulmabaariki makaanu fadhigooda uu badan yahay oo xero weyn buu leeyahay qaliilaatulmasaarixi foofkooduna waa yaryahay waxa foofaysa oo korka dibadda u foofayana aad buu u yaryahay waidaa samicna markay maqlaan halaha geela sawtalmizhari misharka sawdkiisa markay maqnaan ayqanna waxay yaqiininayaan anahuna hawaalikun inay halaagsamayaan la gawracayo ay way ammaantay ninkeeda deeqsinimay ku ammaantay waayahay zawjii ninkayga maalikun weeye wamaa maalikun maalikun maalik khayrun min dalik min daaliki kaasoo dhan waa ka khayr badanyay lahu iblin buu leeyahy kasiiraat lmabaarik geela fadhigiisu waa weyn yahay macnaha waxa weeye geela xero weyn buu leeyahy waa geel fara badan wax yar unbaa ka foofi geela badankiisu maalinkii gurigaaba lagu reebayaayo hasha dhashay ilmaha u yaalla iyo geela kale ee diyaarka in martida loo qalo loogu talagalay gurigaa lagu celinaya in yar unbaa la foofin saas waa macno waaya kasiiraatulmabaariki qaliilaatulmasaarixi macno kale waxa weeye xeradan markii la soo degayay geelu xeradiisu intaabay la ekeed haddana hala yar baa ka dareerayay si u gawracayay unag geel hay hadda wax yar baaba ka dareeray labadaba macnaha waa isku mid un deeqsinimo unbay tilmaamaysa waidaa samicna halihii geela markay maqnaan sawta almishari misharkuna waxa weeye shay la garaaco markay martidu imaato loo garaaco oo martida hore yani sideedaba deeqda carabta hore way ku faani jireen deeqda way ku faani jireen xataa ninka xoolaha le maaratay buur intuu agdega buurtaa dhaladeeduu dab ku shidi jiray si ay martida usoo raacdo marka carabtu aad bay ugu faani jireen yani martida wayna jeclaayeen karamka iyo deeqda way ku yani way jeclaayeen wey marka waxaa jira markii martida la arko shay loo garaaco marka mar alla markii oo yani halaha ay maqlaan wixii shaygii martida loo garaaci jiray ee muusikada tawanka ahaa ayqanna halihii geela waxay yaqiininaya ayagii baaba bartayba halihii baa bartay anahuna hawaalikun inay halaagsamaan la gawracaya ma ogyihin mid hadda dhashay iyo midda rimada iyo middan yani ugubka midna u kala aabayeeli maayo tii gacantiisa qabato unbuu labada bargoynaya oo martida yani ku sooraya dhanka mala qaalat alxaadiyatu cashara qaalat alxaadiyatu alcashra gabadhi kow iyo tobnaad waxay tihi alxaadiyatu alxaadiyata cashrata gabadhii kow iyo tobnaad waa umu zarci gabadhi la odhan jiro gabadhi ugu dambaysay wey zawjii ninkaygu abu zarcin horta waa abu zarci wey ninkay qabo famaa abu zarcin abu zarci muxuu yahay bay tiri anaase wuu buuxiyey min xulliyin xulli iyo ziine ayuu ka buuxiyey udunaya labadayda dhagood dhagahayga meel ka soo jeeda male kat yani dhegadhega unbaa sidaa oga lusho wa mala-a wuu buuxiyey oo min shaxmin baruur buu ka buuxiyey caludaya labadayda cududoodna jintayda intay la eg tahay soo maarta jintayda baruur un baa ka buxi waa ii raaxeeyey bay leedahay ya cadudaya waa halkaas mar hadday meesha cududda ay weyn tahay haddee jirkii oo dhan baa buuran way qof naag cayiloon oo aada u buuran oo hili badan hay anaase wuu buuxiyey min xulliyin xulli iyo dhegadheg uu ka buuxiyey uduniya labadayda dhagood wa mala-a min shaxmin buu ka buuxiyey cadudaya wa bajaxani wuu i weyneeyey oo fa bajaxat ilaya nafsii naftaydii baa iska weynaatay way raalli intay noqotay intuu iweyneeyey oo isharifo iqadariyey ayaan aniga isla weynaaday oo macni naftaydii baa weynaatay wajadanii wuu ihelay oo fii ahli qunaymatin aryarow xayn yar reer le buu iga dhexlay wey oo reerka anagu reer fakri ahaa bay le wax yaroo xaynaan lahayd ya xayn yar waayahay fii ahli qunaymatin ari yar eelkiis buu iga dhexelay bishiqin yacni dhibaato annagoo ku jirno oo nolosha anagu cariis iska tahy fajacalanii wuxuu iga yeelay fi fii ahli sahiilin fardo kuwa oo saaxiib ya fardo haddee waa qola reerka madaxda ahoo yacni waay de taajiriinta unbaa fardaha yeelan soo maaha fajacalanii wuxuu iga yeelay fii ahli sahiil sahiil waa sawtu lkhayl baa layahay fardaha meesha yani ka dananayo ma malayn karti ee farada badan wey wa adiidin wa ahli adiidin geel kuwa u saaxiib oo iga dhigayoo adiidkana waxaa layahay sawtu raxli geela markii la raro wax culursaa jiiq jiiq jiiq jiiq baa awrta ka yerta soo maha ya haddee geeli baa meesha iska tuuriya awrtii labiyo toban jirka oo la rarayey oo dee shanqarta ka yeeraysa allayaas marka la raro ya yo iga dhiga bale aad geel badan waa ahli adiidin waaye geel kuwa u saaxiib iyo wa daanisin wa ahli daanisin zarci kuwa u saaxiiba haddii ninkan wuxuu isku darsaday bar iyo beerbo xoolihii saddexdii adduunyana meel kala dhigu laaya beerihiina waa sidoo kale beerana waa leey wa ahli daanisin zarci kuwa u saaxiiba zarciga waayo daaniskaas iyo wamunayahay wa munaqin ahli munaqin munaqinaga waxaa la yidhaha waxa beerta lagu yani lagu saafi yeelo oo beerta markii intii la gooyo karoorka la dhigo waxaan masagada yani lagu shukulo ama yani galka qubka iyo isha looga saaro way iman marka meeshan oo idil iyo waxa yani makiinadaha iyo warshadaha isla guuxi iyo beerta taalo meesha ma malayn karti bay le xoolihiina ka daran saddexdii adduunyaba aa ka daran yihin bay le munaqaas marka waxaa weeye markii beerta la finjilayo ama laga bixinayo qubka ama yani la shukulayo waxa lagu hagaajiyo wey alaabta lagu hagaajiyo fa cindahu asaga agtiisa un baan aquulu odhanayaa oo falaa uqabaxu layma xumaynayo hadalkayga lasoo laayo waxaan doonaan iska dhih wa arqudu waan seexano habeenkii baan seexano fa atasabaxu waan waa berisani barqinkii baan hurdo ku gaaraya maxaa yili guriga shaqaalaa joogo aniga lama baan habeenkii saan u seexday barqinkuun baan iska soo toosay arbaani war maxaan cunaa aminka un baan soo toosaya maogiy reer waxa shaqo isugayso malay leeda wa ashrabu waan cabbayaa caanihii yacni nooc kastoy ahaadeen kuwii fadhiga ahaa iyo kuwii dhayd ahaa iyo midkaan doono fa ataqamaxu markaasaan dhargayaa ka cokanaanaya caanihii baan ka dhargaya noocii aan rabaan ka dhargaya marka saasuu yeelay bay leeda ummu abi zarcin abi zarci hooyadii ninkaa aniga qabo oo sidaa ah sharaftaas leh hooyadii miyaa taqaanaan hooyadii baan inkaga hooyadiis baan inkaga sheekayn bay leedahay ummu abi zarcin famaa ummu abi zarcin abi zarci hooyadiis maxay tahay cukuumuhaa abaaxadeedu radaaxun mid buuxda weeye wa beytuhaa gurigeeduna fasaaxun waasac weeye abaaxadda waxaa layahay meesha alaabta lagu gurto waa khaanada weyn ama boorsadan hadda yani boorsooyinka waaweyn lagu gurto waxay leedahay abaaxadda ay dharka alaabta ku ridato dharka iyo waxa nooca iyo waxa ku jiro alaabta waa reer qani aho waa ilkay haysaa bay iska buuxda ya cukuumuhaa abaaxadeedu radaaxun way buuxdaa wa beytuhaa gurigeeduna fasaaxun waasac guri weyn oo waasacana way degan tahay qol xun oo cidhiidhi ah kuma jirto ibnu abi zarcin abi zarci wiilkiisa famaa ibnu abi zarcin abi zarci wiilkiisu muxuu yahay maljacuhu makaanu jiifkiisu ka masalli shadbatin laan baad moodi laan laan la diiray geedka intii laanta laga soo gooyay yani geedka mayraxda le weliba laantiisa markii saa loo diiro soo wax dhuuban noqon mayso saasoo kale wiilku u dhuuban yahay wa yushbicuhu waxaa dharjinayo oo diraaculjafrati waxar waxar yar oo guri jooga oo bawdgal ah lugta yani hadduu tagoogteeda cunana wuu iska dharji oo cir yar ayay ku ammaanaysaa waa wiil fudfudud oo aad u dhuuban oo raganimo badan oo wax cir weyna ma aho waxar yar cududeed baa deeqaysa shansho yar haddii la siiya waa iska dhargaya ya carabtu way ammaantaa qofka cirka iyadoo haddana raganimada waay maljacuhu ka masali shadbatin waay laan yar oo yani la diiray meeshii saa loo dhigo unba unbuu seexanaya jiifkiisu waa yaryahay wa yushbicuhu diraacu ljafrati waxar yar yani tagoogteed buu ka dhargaya bintu abi zarcin abi zarci gabadhiisa fama bintu abi zarcin abi zarci gabadhiisu maxay tahay dawcu abiihaa wa dawcu ummihaa way gabadha horta sharafta u horraysa ay leedahay waa inay baari tahay waalidkeed u tahay soo maha aabbaheed iyo hooyadeed hadalkay yidhahdaan unbay qaadanaysaa wey waa baari wey dawcu abiihaa wa dawcu ummihaa wa mil-u kisaa'ihaa dirceedana way buuxisayoo waa gabarh hilibla oo shaxmilahoo wax xaatoo ebera ma ahe waa gabarh dirca buuxinaysa wey qurux badan wa qaydu jaaratiha midda dariskeedaana way ka caraysiin bintu abi zarcin abi zarcin ninka la yidhaha gabadhiisu famaa bintu abi zarcin dawcu abiiha wa dawci um- wa dawcu ummiha aabbaheed iyo hooyadeed bay adeecaysaa waa gabar baari a wey wa mil-u kisaa'ihaa diriceedana way buuxinaysaayo waa gabar ladan oo hilib laho markay diraca gashato ama ka- saakadeeda gashato way buuxinaysaa wa kaydu jaaratiha midda dariskeedana way ca- way caro gelinaysaa way caro gelinaysaa macnaheedu waxa weye gabadha dariska u ah yacni wanaaggeeday kama yay kamanaysaa waa gabar qurux badan lijamaaliha aad bay u qurux badan tahay hilib bay leedahay haddana waa baari oo aabbaheedii hooyadeeday baari u tahay markaasay yacni xasdaysaa way midda dariskeeda xasdaysa waqaydu jaariyatiha way ee waqaydu jaaratiha way midda dariskeeda ayay caro gelinaysaa way sida ay tahay gabadhu wax walbaa u dhammaysan way jaariyatu abi zarcin abi zarci jaariyadiisa waa gabadha shaqaalahayd bay markaa u timid ammaantii halkaasi gaartay ay gabadha shaqaalaha u ah famaa jaariyatu abi zarcin maxay tahay laa tabusu xadiisanaa sheekadaanada ma faafinayso tabsiisan faafin oo sirta annaga aan ku sheekaysanayna dee guriga bay joogtahay oo ka adeegaysaa warka annaga bay maqlaysaa warka annaga bannaanka uma saarayso marxaban walaa tunaqisu mi ayamiira ayamiiratana raashinka annagana ma fasahaadinayso oo tanqiisan fasahaadin oo wax dhaqaalo badan weeyo oo cuntadana kuma ciyaarayso oo raashinka ma halaynayso walaa tamla'u beytanaa guriga annagana ka buuxin mayso oo tacshiishan wasaq ka buuxin mayso guriga way nadiifinaysaayo mar kasta oo guriga macna guri iska baalibaali oo caaro caaro iyo wasaq ay qabsanaysa ma ah mar kasta gurigu waa nadiifsan yahay wey qaalad waxay tihi markaa zawjkeedii markay saa u ammaantay dhaagtii umu zarci la odhan jiray kharaja abu zarcin abu zarci wuu baxay bay tihi waalawtaabu walxaal alawtaabu haabihii caanaha ana aaya tumkhadu la lulaya bay tihi ayadoo haamihii la lulayo oo ciirtii sidaa loo lulayo subagii banaanka lagu- ba- ba- burcadkii banaanka uu daadsan yahi uu tegey wuu socoteeyey fa laqiya wuxuu la kulmay imra'ata naag macahaa maceeda waladaani laba walad laba wiil bay haysataa lahaa iyadoo u sugnaaday kalfahdayni laba haramcad baad moodi yalcabaani ciyaaraya min taxti khasri- khasrihaa kelideeda hoosteeday ku ciyaarayaan birumaanatayni laba rumaan yay ku ciyaarayaanoo waa labadeedii naas bay ujeedaa rumaanataynka ay laba naas oo yani saa u taagtaagan oo midhaha rumaanka lagu shabahay ayay labadii wiil ku ciyaarayaan oo saasay hortay u jiifaan oo mid xaggu maraya dhinacaas oo laba wiil oo qurqurux badan waay aya fadallaqanii way furay oo nakaxa ayadii buu guursaday naagtii baa cajab gelisay oo naagtu haddee naag lafle oo qurux badan oo shaxmila markay tahay canugeeduna wuu qurux badnaan wiil baarqab ahoo qoon ahoo quruxdiisa aad la yaabaysa mu labada wiil unbuu aad u jeclaaday markaasuu tan haddaad guursaso wiilkan oo kale unbay kordhale ya waayahay fadallaqanii aniga uu furay oo wanakaxa ninkii naagtii buu iska guursaday fanakaxtu anigana waan guursaday bacdahu asaga gadaashii rajulan nin baan guursaday ninkaasoo sariyan sayid ah ninku nin madax u ahaa asaga naftiisa oo sayid ah rakiba wuxuu fuulay shariyan faras aad u dheereeye oo fiicanna wuu lahaa wa akhada wuxuu qaatay khadiyan waran buu qaatay oo waa nin haddee warankiisa hubkiisu diyaaru yaho nin shujaac ahoo khatar u ahaa wa araaxa wuu raaxeeyey calaya dushayda nacaman nicmooyin sariyan oo fara badan xoolo badanna waa igu nicmeeyey ama wuxuu igu soo caraabiyey bay leedahay calaya dushayda nacaman sariyan nicmoolayda mid kastoo yacni xoolihii waa igu soo carra waa nin xoolo badan oo taajiro ah wa acdaanii wuu isiiyey min kulli raa'ixatin raa'ixa kulligeed raa'ixada nafteeda waxaa loola jeedaa xoolihii unbay oola jeedaaye nicmooleydii oo casirkii bay taruuxu soo carrowdaaye min kulli raa'ixatin zawjan laba labo ayuu iga siiyey laba nooc laba nooc xoolihii intaan doonayo geeli iyo arigii iyo loodii waan haystaa wa qaala wuxuu yidhi bay tihi kulii cun umma zarcin yaa umma zarcin wa miirii ahlaki ehelkaagana xariiri oo u raaxee maalkaa farada badan ka dhaqaaleeda ehelkaaga iyo reerkaaga qaalad waxay tihi marka horta ninku saasuu igu nimceeyey ti ninkii abu zarci ka dambeeyey qaalad waxay tihi falow jamactu laakiin haddaan kulmiyo ururiyo kulla shayin shay kulligii shaygoo acdaaniyihii ninkan dambe uu isiiyey maa balaqa ma gaarayo asqara aaniyati abi zarcin bay tiri abi zarci weelashiisa weelka ugu yaraa ma gaaray tiri waxa wax kasta hadduu isu keenan ya marka si kasta hadduu u dadaalo naaga dee ninkeedii hore oy wanaagga un kala kulantay haddii si kasta wanaag kan dambe ugu sameeyana marnaba kan dambe adee kii hore ma gaarayo ya waxay leedahay wax kastoo uu keenay maa balaqa asqara aaniyati abi zarcin abi zarci weelashiisa weelka ugu yaraa ma gaarayso marxaban fa maxabatuha liabi zarcin abi zarci jeceelkii ay jeclayd acmad haa way indha tirtay wey can fadli kayrihi ninkii kale fadiiladii uu lahaa iyo wanaaggii uu sameeyey bay ka indha tirtay ay ka qawlihim qowlkooda ay yidhaahdeen weeye malxubu ilaa lilxabiibi alawali ya naqiil fu'aadaka ma stadacta min alhawaa malxubu ilaa lilxabiibi alawali aduu ninkaa doonta iska jeclow qofkaan jeclow maxabada waa qofkii u horreeyey un awalka aha maxabadiisa lama hilmaamay marka gabadhu ninkeedii u horreeyey zawjkeedii u horreeyey khayrka ay kala kulantay weligeed ma hilmaamaysa ya weligeed ma hilmaamaysa وكالحديث الآتي في الأخلاق كتاب كتاب أخلاق نوو إيمان دونه حبك للشيء يعمي ويسم شيء هذا aad u jeclaato wuu ku dhaga tiri wuu ku indha tiri yacni waxaan asagaas ammaantiisa ahayn ood maqlaysa maba jiro wey mana arkaysi asaga xumaantiisana ma arkaysi waxaan ammaantiisa ahayn ood maqlaysana ma jiro waa kan qaalat caaishatu caaisha waxay tihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam kuntu waxaan kuu ahaaday laki adiga caaishoy ka abi zarcin abi zarci oo kale liumi zarcin sida u ahaa ya abu zarci siduu gabadha umu zarci layidhaha u ahaa ammaanta waxaas oga sheegatay saasoo kale aan anigu ku ahay ya riwaayo kale waxaa ku sugnayd waayahay marxaban kamaa annahu yani siduu ay asaga aan u ahaa baan kuugu ahay laakiin dalaaqa iyo furniinkan dambe kuma jirta waay anigu kuma furaayo kumana hadlaynaya marka ay riwaayo kale waxaaba ku sugnay inay ayadu tidhi waayahay rasuulka ilaahayow biabii wa ummii baan ku dhaartay laanta yaa rasuula allahi khayrun li adaa iga khayr badan min abi zarcin liummi zarci abi zarci siduu umu zarci u ahaa adigaa iga sii khayr badan adaaba iga khayr badan rasuulka ilah marka xadiidkan wuxuu nafsinayaa baa laleeyahay saasu leeyahay walaa shaka ana hada alxadiidi aayatun cadiima aayadu weyn weeye calaa fasaxati nisaai alcarab haweenka carabta dumarkooda fasaaxada ay leeyihiin iyo wa balaaqatihina balaaqadooda kamaa annahu matalun aclaa suu masal iyo maalmaha sarreeye u yahay fii tafaawuti akhlaaqi rijaali ragga dabeecadooda say u kala tagsan tahay iyo wamakaanatihim darajadooda cinda nisaai haweenka agtooda ay ku leeyihiin aad ba hadda ragga yani darajaadkooda saa un hadday u kala duween haweenkaa kow iyo tobankaa raggooda ay u kala dheereeyeen saa unba ragga akhlaaqdooda u kala tagsan tahay iyo dhaqankooda u kala duwan yahay marka in dabeecada iyo dhaqanka la wanaajiyo dumarka si fiican iyo mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo aad bay u wanaagsan tahay rawahu shaykhan wanisaa'i nasalullaha tawfiq wallahu acla waclam allah subxana wa tacala albaab asaabic fi lqismi bayna zawjaat albaabu saabic baabkii toddobaad fi lqasmi buu uu baab yahay baryadii bayna zawjaati haweenkii dhexdooda loo qaybiyo waayo ay baryadii waayo oo qofku hadduu laba naagood qabo ama ka badan uu qabo mid la arkaba habeenkeeda ayay iska leedahay waayo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi walan tastadiicuu makar ma kari kartaan an tacdiluu bayna annisaa haweenka inaad cadaalad u samaysaan ma kari kartaan walow xarastum aada badadaashiin si kasta haddaad u dadaasho inaad wada sinto haweenkii ma suuroobi karto oo qalbigii yacni mid unbuu u iilanayaa waay falaa tamiiluu ha iilanina buu yidhaahay kulla almayli iilasho kulligeed oo fatadaruuha aad ka tagtaan midii kale kal mucallaqa wax la xidhay oo kale iyadoo ah oo wax zawjlana aan ahayn naag yacni nin la-aanana aan ahayn saasoo kale ha ka dhigin mucallaqa wain tuslixuu haddaad wanaag samaysaan tuslixuu islaax haddaad samaysaan ood heshiisaan oo watattaquu ilaahay aad ka baqdaan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday kafuuran ilaah dunuubta dhaafaya raxiiman oo naxariista ayuu ahaaday fa macna alaayati yaa ayuha arijaal raggiyow baa laleeyahay inakum laa tastadiicuuna alcadla bayna zawjaat haweenka dhexdooda inaad cadaalad u samaysaan ma kari kartaan walow xarastum calayhi aadba ku dadaashiin ee falaa tamiiluu ha iilanina almayla kullahu iilashoo dhan calaa man laa tuxibuunahaa midda iina jeclayn ha ka iilaninoo ha ka tegina oo fatasiiru markaa ay noqoto kal mucallaqati oo kale wax la xidhay allatii laa yacni tucrafu mid aan la garanayninoo waxba lagama garanayo ya in kaanat mutasawija inay tahay naag la qabo ow khaaliya inay tahay waxba aan laga garanayn oo mucallaqo saasoo kale ha ka dhigina waa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal lla alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu man kaanad lahu imra'ataani laba naagood ninkii qabo oo famaala ilaa ixdaahumaa mid buu u iishay jaa'a yowma alqiyaamati qiyaamaha wuu imaanayaa wa shiquhu walxaal shiquhu dhinaciisu maa'ilun uu iilan yahay asagoo dhinac u qalloocan ayuu qiyaamaha la keeni waay can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayhi wasalam yaqsibu bayna nisaa'ihi haweenkiisuu nabigu u qaybin jiray baryada oo mid la arka habeenkeeda ayuu la baryi jiray ayadoo nabigu qasmadayna waajib ku ahayn waay waajib kuma aha nabiga wa maca daalika laakiin haweenka qismi u samayn jiray hadduu tegayo oo inuu meel kale aado uu damcana idan unbuu ka qaadan jiray inuu idan ka helo ma ogiye midii habeenkeeda lahayd muuse dhaafin jira fayacdilu wuu cadaalad samayn jiray wayaquulu markaasuu weliba wuxuu odhan jiray allaahuma haadaa qasmii ilaahayow kan baryadaydi weeye fii maa amliku wixii aniga intii aan karayey falaa talumnii ilaahu ha igu dagaalin oo fii maa tamliku wax adigu aad awoodi karto walaa amliku anigu aan awoodin waay marka markuu nabigu naag la arka habeenkeedii u hoyday buu haddana ictidaarkan bixinaya oo ilaahay buu baryaya wuxuu leeyahay anigu inta awoodayda igo kaaso waan u qaybiyey mid la arkaba habeenkeedii laakiin ilaahu ha igu dagaalin wax anigu aan awood ulahayn oo adiga aad awood u leedahay oo maxay tahay waa jeceelka qalbiga waay jeceelka qalbiga oo waxaa laga yaabaa baryada inaad ku sinto laakiin maxabadu inay un dhinac u iilataa laga yaaba taas ma awoodi karta marka ma awoodi karta fakaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yuqsibu mid u qaybiyoa bayna nisaa'ihi fayacdilu baynahuna fi nafaqati waalkiswati iyo walmabiiti intaba yani cadaalad buu ugu samaynayey iyo watawadudi jaceelka weliba wayaquulu wuxuu odhanaya allaahuma hada qasmii fima amliku falaa tamnii fima tamliku waxa adiga aad milkisaanta adiga walaa amlikuhu ana wa huwa almaylu lqalbiyu jaceelka qalbiga ah wey liannahu laysa maqduuran lii anigu ma awoodo waay ya kaas anigu ma awoodi karo rawaahumaa asxaabu sunan baa wariyey labadaa riwaayaba wa canha waxaa laga wariyey caaisha qaalad waxay tidhi kaana rasuululahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalama laa yufadilu mid aan fadilin bacdanaa qaarkaano calaa bacdin barka kale kama fadili jirin fi lqasmi xagga baryada haweenkiisa nabigu ma kala fadili jirinoo xagga baryada min muksihi cindanaa nagaadiga uu agtaanaga ku nagaanayo muuna ku kala fadili jirin wa kaana waxaa ahaaday qalla yowmun maalin baa yar ilaa wahuwa yaduufu calaynaa jamiican dhammaantaana guryahoo dhan buu soo wada mari jiray nebigu fayadnuu min kulli imra'atin naag la arka wuu u dhowaanayey min gayri masiisin isagoon taabanin oo jimaac ma jiro xataa yabluqa ilaa uu gaaro allatii huwa yowmuhaa midii maalinkeeda u ahday fayabiitu cindaha agteeduu baryay marka haweenka dhan wuu soo wada booqan jiray mid la arka waa la sheekaysanayaayo dee hoos bu yani mucaasharadii baa sida ku jirta maxaa le sagaal reer oo haddaa leedahay yani naagtaan haddii sideed beri lagaba maqnaano maal iyo habeen midnaba aan lasoo booqanin taa hadda cishrada kuma jirta mogtahay habeenkii un lagu dheelman lahaa keliya loo soo hido maalinkii wuu soo wada baryidinaya wuu la sheekaysanayaayo markaasuu midii barya uu habeenka u hoyan lahaa unbuu agteeda baryayaa laakiin xataa sheekada iyo inta aad la joogaysa xataa waa inaad ku sinto oo tan haddaad gurigeeda tagto ood cabaar ku sheekaysato kalena waa inaad gurigeeda ku sheekayso ma aha mid un keliya inaad gurigeeda ku sheekayso tii kalena aada gurigeeda tegin maaha ilaa inay middan xanuunsan tahay oo marka aad soo booqanayso oo xanuunkaasi aad booqanaysa ama isbitaal iyo waxa aad geynaysa mooy taa intaa waa lagu cudurdaaraya laakiin wax kale waad ku simaysaa w rawaahu abu daawuud baa wariyey wa axmed albuqaariy wa canha waxaa laga wariyey caaisha qaalad waxay tidhi kaana rasuulullahi wuxuu aha sala allahu alayhi wasalam idaa araada safara safar markuu doono aqraca bayna nisaa'i haweenka wuu qorridi jiray fa ayatahunna midoodii kharaja sahmuha qorigeedu uu soo baxay ayuu kharaja biyaha la bixi jiray macahu maciisa midii qoriga usoo baxa unbuu wadan jiray wa kaana yaqsimu wuu u qaybin jiray likulli imra'atin naag la arko minhunna haweenka ka mida yowmahaa iyo wa leylataha habeenkeeda iyo maalinkeeda unbuu siin jiray hayra ana sawdata bintu zamcata zawda bintu zamca gabadhii la odhan jiray wahabad yowmahaa maalinkeedii way hibaysay licaa'ishata bay u hibaysay radia allahu canha allah ka radilo sawda yacni markay xoogaa yar weynaatay maalinkeedii nabiga ayay siisay laakiin haweenkiisay fiirisay oo midii ugu jeclaabay ugu dartay waa caaisha ya maalinkayga waxay tihi caaisha aan ugu daray marka caaisha laba habeen buu nabigu la baryi jiray habeenkeedii iyo habeenkii sawda siisay rawaahu halaathatu baa xadiidkaa wariyey wanisaa'i wa canhaa waxaa laga wariyey caaisha qaalad waxay tidhi maa ra'aytu ma arag bay tidhi imra'ata naag axabba ilaya xaggayga looga jeceyl badan yahay an akuuna inaan ahaado fii mislaakhihaa siiradeeda iyo dhaqankeeda inaan yeesho min sawdata sawdo sawdo naag aan ka jeclahay aniga ma jira bay tidhi siiradeeda iyo yacni wax ay ku dhaqmayso akhlaaqdeeda oo kale inaan yeesho lamaa kabirad markay weynaatay ay qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah qad jacaltu waan yeelay yowmii yoomkaygii minka adiga xaggaaga iiga ahaa licaa'ishata caaishaan u yeelay maalinkaygii caaishaan ugu daray ay habeenkaygii fa kaana rasuululahi wuxuu aha sala allahu alayhi wasalama yaqsimu mid u qaybiyey licaa'ishata caaisha yowmayni laba maalmood yowmahaa maalinkeeda ay kalka u lahayd iyo wa yowma sawdata sawdo maalinka marka waan jeclahay bay tihi sawdo de waxay si kale yani kumayna jeclaanine dee maalinkeedii bay uhibaysay dee ugu dartay ya maaday ku jeclaa qofkii ixsaan kuu sameeya waa jeclaan rawahu sheekhaan can asmaa waxaa laga wariyey radia allahu canha anna imra'ata naag baa qaalad waxay tidhi yaa rasuula allah inna lii daratan waxaa ii sugnaaday gabar la ila qabo inna lii waxaa ii sugnaatay daratan baa ii sugnaatay ay gabar hariifo oo la ila qabo ay gabdhaha daraadka oo la isla qabo hariifaad baa la yidhaah yaye marka waa lara waxaa loogu magacaabay liannaha tudiru saaxibataha midda kale midba midda kale culays unbay ku tahay way dhibaysaa magta marka aad laratayn baa layahay iyo laraad haweenkii badna callaadna waa la yidhaha haweenka laysla qabo midba midda kale cillay ku tahay jiray ku tahay wey ya marxaban fahal calaya junaaxun bay tihi wax dembi a korkayga ma ahaaday in tashabactu haddaan iska dherjiyo min zawjii ninkayga hayr aladii kii kayrkiisa haddaan isaga dherjiyey yucdiinii uu isiiyey wuxuuna isiinin haddaan idhaha wuu isiiyey bal ka war naagti kale ku dhibaysaa markaasay leedahay oo aniga intaasoo lacagana waa laysiiyey bishan waxaasoo dharaa la ii gaday kanaa la ii yaalay wax aan la siinin bay sheegaysaa haddaan bal waxaa ka sheegto oon iska dherjiyo ninkayga xaggiisa hayr aladii yucdiinii wuxuuna isiinin haddaan sheegto oon iskaga dherjiyo bal ka war dembi ma igu tahay fa qaala wuxuu yidhi nabigu almutashabbicu qofka iska dherjiyey bimaa lam yucda waxaan la siinin ka laabisi sawbay zuurin laba maro oo beena nin xirtay buu la mid yahay ya waa beenaale laba maro oo beena unbay huwatay marka fitnay oga jeedaan dee qoray dumarka qaar sameeya noocaas in laga helo waa laga yaabaa oo ayadoo waxba la siinin bay tii kale ku dhibaysa waxay leeyihin midda kale waa ku kacda ninka oo dhexdooda balaayaha ka dhacda ya markaasay waxbay sheeganaysaa un iyadu in ayada loo ron yahay waxun loo siyaadinayo wax walba la siinayo ay sheegaysaa almutashabbicu bimaa lam yucda ka laabisi sawbay zuur laba maro oo beena qof martay oo xirtay buu la mid yahay rawaahu larbaca xadiidka afarti baa warisa can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi anas ibnu maalik kaana nabiyullaahi nabigu ilaahi wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yaduufu calaa nisaa'ihi haweenkiisa ayuu soo dhawaafi jiray fi leylati alwaaxida hal habeenuu isu marayaa walahu yowma idin tiscu niswatin sagaal naagood buu nabigu lahaa sagaalkooduba laga yaabaa inuu habeen isusoo maro kaana yaduufu calayhina fii leylatin waaxida wa yuwaaqicuhuna wuuna la seexan jiray mid la arko waa jimacaya wa kaana sala allahu alayhi wasalam ucdiya waa la siiyey quwata halaaiina ow arbaciina rajulan soddon nin awooddoodii oo kale ama afartan nin awooddoodii baa nabiga la siiyey markaasuu isu wada maraya haweenkiisii sagaalka ahaabuu kulli isu maraya riwaayaadka qaar waxaa kusoo hortay weli bal wa kaana cindahu jaariyataani maariya iyo wareexaana laba gabdhood oo addoomma aana u laha sagaal naagood uu qabay iyo laba gabdhood oo addoommaa kow iyo tobankaasu isu maraya alhabeen ya awooddaasaa la siiyaad rawaahu lkhamsatu xadiidkaa shanti baa warisa albikr lilbikri sabcun walisayibi halaathun ya lilbikri gabar yar haddii lasoo guursado adoo naagka lasii qabay baad gabar yar soo guursatay toddoba habeen baa la siinaya oo sharcigu siiyey walisayibina halaathun mid garooba haddaad soo guursatana saddex habeen bay leedahay saddex markaad la barido qismadii unbay fiirsanaysaa marka habeenkeedii bay eegan maxaa yeele gabadha yartaa maxaa toddoba loo siinaya waxaa loo siinaya gabadha yartaa dee xishoodkeedaa fara badan oo toddoba ka yar inayna isku fahmin baa laga yaaba ina isku baran saasaa loogu ziyaadi loogu ziyaadiyey sharciga laakiin naagta garoobka saddex beri haddaad wada joogtaan ku filan maxaa iyadu yani way taqaanaa mucaamalada ragga way garanaysa way ka weyn tahay way ka way ka yani ilbaxsan tahay can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi anas binu maalik min asunati sunnada nabiga waxaa ka mid a idaa tazawaja rajulu ninku hadduu guursado albikra gabar yar hadduu soo guursado cala sayibi buu kusoo dulguursadoo tii awal uu sii qabayn weeye sayibada la sheegay aqaama cindahaa waayahay gabadhii yareed agteeduu ku nagaanayaa sabcan toddoba beri baa la siinaya wa qasama markaasuu qeybka u bilaabaya markaa kadib ayuu qeybka u bilaabaya wa idaa tasawajad sayiba mid garooba hadduu soo guursadana cala albikri aqaama cindahaa agteeda wuxuu ku nagaanayaa halaaan saddex uma qasama markaasuu qeybka u bilaabaya sidaa show soomaalidu waba yar kala dhaqan duwantahay dadku y xaggeenna de yani qofka cusub dee toddoba beri arooska toddoba beri unbaa la dhihi jiray toddobadii buu ku jira ama ama waay garoob ahaato ama gabar ahaato markaa toddobadaas toddobada wax haddeed naag kale sii qabto toddobada yani hadi haddaadan naag kaleba aad qabin oo keligeed ay tahay waa isku mid un hadi unsay u bilaabatay de iyada unbaad agteeda ku hoyn xageed kaloo aad ya in aad un safar u baxda moogi laakiin haddaad naag kale sii qabto waxaa la doonaya hadday gabar yar tahay toddoba beri unbay leeda hadday garoob tahayna waa saddex beri loogama badin karo haddii saddex beri looga badiyo gabadha garoobka islaanta garoobka hadhow in gabdhihii kale loo guday noqonaysa waa loo gudaya wixii loo ziyaadiyey waa la qadlayn laakiin saddexdaa sharcigaa siiye marxaban caradan show sad yani waxaaba looga yaqaanaa waaye waaye toddobadaa saddex beri un baaba looga yaqaana saddex beri adiiba lagu jira waa toddoba baxday baa laleeyahy arooskooda waa saddex beri ay marxaban qaala abu qulaabata wuxuu yidhi xadiidka anas ka warinayey walow shi'tu haddaan doono laqultu waxaan dhihi lahaa la rafacahu anas wuu kor yeelay xadiidka ila nebiyi buu u kor yeelay sala allahu calayh wasalam oo ninka saxaabiga hadduu yidhahdo min asunnati kada wa kada sunnada waxaas waxaasaa ka mid a xadiidku marfuuc buu noqonaya xukunka xagga xukunku marfuuc ka yahay oo nabiga loo kor yeelo nabigu saasuu yidhi iyadoo yidhi la mid rawahu larbaca can ummi salamata waxaa laga wariyey radi allahu canha ana rasul lah sal alay slam lamaa tazawajaha nabigu markuu guursaday umu salamo aqaama cindahaa agteeda wuxuu ku nagaaday salaatan saddex beri wa qaala wuxuu u yidhi markaa nabigu inahu shaniya laysa biki adiga dusha ay biki kuguma sugnaanin laysa ma ahani biki adiga calaa ehliki ehelkaaga hawaanun wax yacni ducfi ama yacni wax yasida ama ixtiqaar ah oo yasitaana ehelkaaga kuma sugno oo saddexda beri waxba kuuma dhibaysa way in shiti haddaan doono in shiti haddaad doonta de adiga aada rabto sabactu laki toddobaan kaaga dhigayaa wa in sabactu haddaan kuu toddobeeyo laki adiga sabactu linisaa'i haweenka o dhanna toddoba toddobaan oga dhigaya ogow marka in laga qalleeyay noqonaysa haddii toddoba looga dhigo haddii laakiin saddexda beri lagu daayo waa bes marka saddexda beri wax dhib oy leedahayna ma jiro laysa biki hawaanun ay ixtiqaarun bisababi اliqtisaari calaa halaati layaal fainahuna xukmullahi waay waa xukumki ilaahay oo gumar dumarka yani sayibaadka iyo garoobka saddex beri keliya in lala baryo yani waa xukumki ilaahay marka wax yani ixtiqaara ama wax nusqaan oo adinka idin keenaysan oo dhibaana ma jira rawaahu muslim baa wariyay abu daawuud walimuslim in shi'ti haddaad doonto zidtuki waan kuu ziyaadin waxaasabtuki bihi waana kuu xisaabaya inta ziyaadada waa lagaa qadayn ogow waa lagugula xisaabtami haddaad doonto waa lilbikri sabcun gabadha yar toddobay leedahay walisayibna halaatun midda garoobka ana waxay leedahay saddex beri marka waxba saddex un iga dhig bay tiri waxba ha ii ziyaadin ay wallahu acla waclam lizawjati atanaazul can xaqiha lizawjiha naagtu waxay leedahay zawjada waxay leedahay xaqeedii inay ka tanaasusho oo zawjkeeda uga tanaasusho oo xuquuqdii ay ku lahayd oo nafaqadii iyo baryadii ay ku lahayd hadday doonto zawjku waxay dhihi kartaa waan kaa dhaafaya ay tanaasul baa u banaan walaa caara ceebna ma aha walaa madamata fi hada wax yani ceebana ma aha ama xumaan keenay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain imra'atun khaafad min bacliha nushuuzan aw icraadan wain imra'atu naag khaafad hadday cabsato min bacliha ninkeeda nushuuzan hadday ka cabsato nushuuz hadday oga yaabto nushuuzkaas yacni waa ka tegid waa iyadii nacay ow icraadan jeesi uu isaga jeesaday oo aad inuuna u rabin hadday aragto ay falaa junaaxa calayhima ay an yusaalixa baynahum ama an yuslixa baynahuma inay suluxtamaan oy labadooda waxun ku heshiiyaan oo midkood waxun soo jeediyo wax dhiba ma leh ya sulux hadday wax heshiiyaan waxaa lagu heshiinaya waxaa ka mid a naagtoo xaqeedii ka tanaasushay or waan ku arkaayo xoogaa hadda yani aad raqba ima hayside yacni waxba baryo iyo kaama rabe markaad doonto habeenkaad doontaba adigu soo hoyo oo haddaad doonto bishii hal mara imo oo waxba hay furin hadday tidhaahdo way u banaan tahay wy caadi wy oy ninkeeda sulux la gasho ay wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan ow icraadan nushuus hadday ku aragta ninkeeda uga cabsato ow icraadan jeesi uu ka jeesanayo qaalat waxay tidhi fiiha aayaddaas caaishatu caaisho waxay ku fasirtay hiya almar'atu naagti weeye waa naag takuunu ahaanaysa cinda rajuli nin baa qabo laa yasta laa yastaksiru minhaa ya maxabadeeda iyo jeceelkeeda ma badsanayo aad oo muu jeclo marka mabiidkeeda iyo xoogaa raqbadeedii baa ku yaraaday fa yuriidu dalaaqaha inuu iska furuu rabaa calaamaadkaas markay ku aragto oo inuu iska furo uu doonayo iyo wasawaaja kayriha naag kale inuu iska guursado fa taquulu lahu baa waxay u leedahay markaas amsikni waxba hay furinay ihayso walaa tudalliqnii hay furin uma tazawaj aaya cindii naag kale uma tazawaj kayri naag kale iska soo guursa kuuma diidaye iska soo guursa naagtaa rabto hana hay furin fa anta adigu fii xillin xalaal baad oga sugan tahay min annafaqati iyo walqismati li nafaqadiiyo biilka aad isiin jirtay iyo baryadii aad ila baryayso habeenkayga aan kugu lahay ood iisoo hoyanaysay labadaba anaa kuu xalilay wey lagaama doonayo waxba ha iisoo hoyan haddaar biilna ha isiinin laakiin aminkan waaye da wakti la furo ma jooge aminkaan waxba hay furin iska daa furniinka furniinka iska dhaaf waaye saasay yani marka ay ku odhanaysaa fadalika kaasu qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisi waayo bay leedahay caaisha aayadda kufasir- ku fasiraysaa falaa junaaxa calayhimaa wax dembi ah dushooda ma ahaanin an yuslixa baynahumaa dhexdooda inay sulx sameeyaan sulxan sulx inay ku heshiiyaan wa sulxu sulxina khayrun waa khayr baday intii yacni khilaaf iyo furqo imaan lahaa sulxaa ka khayr badanta marka saas hadday ku heshiiyaan waa fiican tahay leedahay caaisha saasay ku fasiraysa ayahay rawahu albukhaari baa xadiidka wariyey wa kaanat cinda raafic binu khadiij saxaabiga la odhan jiray agtiisa waxaa ahaatay bintu muxamed binu maslama muxamed binu maslama ninka la yidhaahdo gabadhiisi fa kariha minha wuu nacay oo gabadhii buu kohday oo amran amar unbuu ku nacay imaa kibaran duqnimo inay tahay oo naagta xoogaa hadday iska yaa weynaato waayahay raqbadeedu markaa way yaraanaysaa jaceylkii raggii waa ku yaraanaya ow hayrihi ama wax kale unbuu ku nacay ya aya ragga aad buu raggu u khaldan yahayo gabadhii waa laga yaabaa sa- iyadoo shan iyo toban jira intuu soo guursado markay marka ay aad u weynaato ay agtiisa konton sano ku gaarto ama konton iyo dhowr sano hadhow inuu yidhahdo dee hadda waa duqowday waxba kugu fali maayo ya gabarnimade gabarnimadeedina asaga unbaa dhammaystay ogow ya marxaban marka duqnibuu ku nacayaa ama asaga naftiisa isagoo oday uu doonayaa gabar yar isago gabar yar buu rabaa ay naa weyn ma rabo ay imaa kibaran duqnimo inuu ku nacay ow hayrahu ama dabeecad kale iyo arrin kale unba ku nacay faaraada dalaaqa inuu iska sii daayo dabcan aan ku furayaa buy fa qaala waxay tihi laa tudalliqnii hayfurin wa amsiknii i hayso waayo xariggayga iska xaji waqsim lii ii qaybi oo maa badaa laka in alla inta adiga aad doonto un qismo iiga dhig hadda aad rabto un intaasoo beri markaad maqnaato habeen iska imow haddaad rabto ya marka intaad adigu ragtoba qismo ii siiyo laakiin dalaaqa iska dhaaf faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraad aayaddaasaa marka soo degto oo marka waxoogaa haweenka ay raqbadooda xoogaa ay yaraatay taas weeye markaas marxaban markaas dee sidaas hadda wayba hadda iska fiican tahay naagta xoogaa markay yar weynaato kuwa qaar waxaad arkaysaa dee xariggiina wuu isaga xihan yahay weligeedna agteeda ma istaagayo islaantii markay weynaado dhalma baxdayba oo ilmaheedii waa weynaadeenba bes tukalan buu iska guursaday oo khalaas xariggiina waa ku xidhan yahay weligeedna maamadii hore ma agtegayo iska joogtaa un dheerkay dhinac ka deganta ya taas hadda waa dembi waa in yacni taantu si kastaba ha u weynaatee baryadeeda wayn kugu leedahay ayada inaad idan ka hesho oy ayada ku fasaxdo mooyaane oy baryadaydii waan kaa cafiye ku tiraahdo mooye oo lagaba yaabo hadduu ka codsan lahay inay iska cafin lahayd ma oo warsanayaba ayadana shibay iskaga tiri ma warrabto ay shibay iska tahay rawaahu shaafici baa xadiidkaa wariyey fi lmusnad taas ayada waa lagu dhibaatoobaya ay- ay soomaalidu aad bay arrintaas ay dhib weyn baa ka soo gaaraya dumarkaas oo dhalmo baxay oo waa weynaaday dhib weyn baa ka soo gaaraya culmo iyo caamana waa isku mid ah dago laguma kala duna arrintaas culummada xataa kuma camalfalayso masaladaas argaysaa gabadhiyo islaantiisii weyneed iyo bahweyntiisa ama kuwii dhowrkii bahweyntahaa isagoon xaggaba udaynin ma arkaysa tii yarayd unbuu agtiisa isaga hoynay ay wax dhinac qalloocan oo badan waa imaan doona qiyaamaha ay dhib weyn baa jira ay marxaban tudrabu zawjatu zawjadii waa la garaacayaa bacda alwacdi iyo walhajr zawjada hadday xoogaa nushuusa lagu arko ay naashiisa noqoto markii la wacdiyoona ilaahay ka baqliyaa waxaan iska dhaaf laga haajiro oo guriga dhexdiisaa looga haajirayaa habeenkii gogashii uuna kula seexanina guriga uu dhinac ka seexdo intaa haddii lagu kari waayo waa la darbin haddana xoogaa garaacow waa darban hayra mubarix darbi aan dhaawacna u geysanaynin lafna aan jebinaynin baa xoogaa la garaacaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna wallaati dumarkii takhaafuuna aad ka cabsanaysaan nushuusahunna nushuuskoodii faciduuhunna wacdiya wahjuruuhunna ka haajira fi lmadaajici jiifka kaga haajira oo gogasha kaga taga oo guriga dhinac ka seexda wadribuuhunna garaaca fain adacna fain adacna kunna had- kum fain adacnakum hadday idin adeecaan falaa tabquu calayhina sabiila wax kale ha kasii raadinin hadday kasoo noqdaan oo nushuuskii kasoo laabtaan falaa tabquu calayhina sabiilan ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliyan waayahay ilaah weyn buu ahaaday sarre kabiiran yani kabiiran oo weyn caliyan ilaah weyn yani koreeye ayuu ahaaday kabiiran oo weyn فالله تعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن من الزوجات فعدوهن بالكلام هذا الكو عدية وخوفوهن كخ- كخ- كعب سجلية غضب الله إلهي عرضي سي ورسوله من هذا النشوز فإن لم يمت- يمتثلن هدي يلوايان fahjuruuhuna fi lmadaajici kaga taga ee ictaziluu canhuna ka dheeraada fii firaashin aakhar gogol kale isaga seexo watrukuuhuna waxdahuna keligood gogasha oga tag fain lam yarjicna ila daaca haddayna usoo noqonin fadribuuhuna darban hayra mubarax yacni garaac oo aan bararinaynin laa yugsiru aan jabinaynin cadman laf walaa yushawihu khilqatan abuurkiina aan halaynaynin oo dhaawac foolxun aan u geysanaynin maca ijtinaabil wejhi ayadoo wejiga laga fogaanaya xoogaa la garaacaya wa nushuusu zawjati zawjada nushuuskeedu ka khuruujiha bikayri idni zawjiha baaba ka mid way iska dhaqaaqi un gurigi magaalada iska aadi xaafada ka iska wareegi waxay ku warsanaysana male maxaad u baxday hadda u tagtay de waan tagaysa oo dan ma yeelan kara anigu dan baan yeeshay bay kule ya waxa adiga geed kugu xihan waayo war caja badana maya marka hadda idan la-aanta hadday ka baxayso waa naashiso oo amase adiyatii wayba dhibaysaa bilisaani carabkay ku dhibaysaayo hadalba kuma soo celin karo hadal hadday tidhaahdo hadal hal hadal hadduu yidhaahdo way u dhaadhaaminaysaa un ay intaasoo hadal bay dhihi carabkay ku dhibaysaa waa naag carab xun oo af adag o adiyati abiihi aabbihii bay dhibi aabbihii yani dad ninkii qaraabadiisa oo dhan lama tusi karo aabbihii bay dhibaysaa oo ummihii hooyadii bay dhibi o akhiihi walaalkii bay dhibi o ukhtihi walaashii bikayri sababin sabab la-aan reerka guriga waxay u ogashahayba male waa qaraabogoys naaguu dee waa laba qayboodo qaarna qaraabaday u royin qaarna qaar waxaa jiro qaraabada u ron oo ninka u daran laakiin dad aruuris oo qaraabada ku fiican tolkay ku fiicanta midna waxaa weye ninkeeda un bay jeceshahay koolkoolin laakiin wax soo agmari karo oo ilaahay abuurtay ma jiro midna ilaahay baa isugu daray oo ninkana waa ku fiican tahay ehelkana waa ku fiican tahay marka hadee kolleyba un haddate ninkeeda un wadanayso taas hadda wayba iska roon tahay haddii ninkeeda dhaqatee naag un qaraabogoysa ma fiicno mogti qaraabogoys ninka haddaan gurigiisaba la imaanaynin oo qaraabadii oo dhan ay ka go'do meeshii waa imtixaan marka taa nusuuskay ka mid tahay oo markuu yidhahdo maxaad maxaasaa u yeelaysaana waa ku dagaalamaya dee waa nusuustaas inay adeecdaa la doonayaa oy udaysa ninka arrimaha udayso oo wixii asaga xaggiisa ka yimaadaba waxa iyada ixsaan ay u samayn karta wax samaysan can cabdillahi bni zamcata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaala wuxuu yihi nabigu laa yajlid laa yajlid axadukum axadkiin yuusan karbaashin oo garaacin imra'atahu xaaskiisi jalda alcabdi ka jalda alcabdi addoonka sida loo karbaasho oo kale suma yujaamicuhu haddana fii aakhiri ilyowm maalinka gelinkiisii dambeba haddana uu gogasha la galo dee taa waa doqonnimo qofkii asaaka sidii dameer ahaan oo kale u dishay inaadun haddana garab seexata galabta ama caawo waaya taas doqonnimo wey rawahu lbukhaari baa wariye tirmidi can cumara radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal laa yus'alu rajulu ninka lama su'aalo fii maa laraba imra'atahu xaaskiisa wuxuu ku garaacay lama weydiiyo hadday uun asagoo dilaya un loo yimaado halkii un waa un la kala celinaya maslaxa la raadinaya la raadinayaa mooyaane maxaad isku dagaasheen naagta maxaad ku dishay la odhan maayo waa khalad lamaba su'aalaba de maxaa yeele arrima un sida hoqarsoon inay ku dagaaleen baa laga yaabaa ya oo xagga jiifka iyo waxaa ku tacalluqa xataa inu inuu dagaalku ka yimid baa laga yaaba marka lama weydiinaye maslaxa un baa la raadinaya wax hadday suuroobi karaan rawahu abu daawud wanisaa'i can iyaas waxaa laga weri bin cabdillahi radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal laa tadribuu ha garaacina imaa allahi ilaahay addoomihiis addoomaha ilaahay ha garaacina dumarka wey hallaynina fajaءa cmaru cmar baa yimi radi allahu canhu markuu xadiidkaa nabigu yidhi faqala wuxu yidhi ya rasuul allah dari-ina nisaau haweenkii way ku dhiiradeen calaa aswaajihina raggooda markaa tiri yaan la taabanin dee haweenkii tabla dhaabalaly raggii bay ku dhiiradeen wey ya faadina wuu idmay nabigu fii darbihina garaacood way utahay dadku waa kala yar dhaqan dunaan oo hadda qureeshta iyo markii la fiiriya ansaarta nimanka reer qureesheed la yidhaahdo dumarka raggu dumarka way yani way ka baqi jireen dhaqan ahaan yani inay raggu dumarku raggooda ka dambeeyaan baa dhaqan u ahayd laakiin reer ansaareed waxay ahaayeen baa laleeyahay dumarkoodaaba talada iska lahaabo marka waa kee oo cumar isl cumar uu leeyay maalin nabigu asxaabtiisa u carooday oo xoogaa uu ka tegey nabigu caraysan buu u yimidoo markaasuu nabigu xoogaa ayuu kaga yar qoslinaya oo cadhadaas iyo aamuskaasu nabigu aaminsan yahay markaasuu rasuulka ilaahayo haddii aadna ogaan lahayd annaga haddaan reer qureesheednahay mar alle markaanun madiine nimid oo nimanka reer ansaare dhaqankooda aan dhex galnay unbayba haweenka naga adkaadeen haweenkii baa naga qaalinooday markaasuu nabigu qoslay alayhi salam wuu muusooday wey marka waaye saasay ahaayeen oo reer qureeshtu maaragtay xoogaa dumarku yani raggooda way adeeci jireen oo way ka dambeeyeen wey faadina wuu idmay fii darbihina nabiga garaacoodu idmar dumarka xoogaha layar adliya buu yidhi faadaafa waxaa dhawaafay oo biaali maxamedi nabiga aalkiisa yani guryihiisi waaye nisaa'un kasiirun haween fara badan baa guryihii nabiga yimid yashkuuna ka sheeganaya adwaajahuna raggooda tu walba waxay leeay ninkeediiba ay dilay tu kaloo socotaad ninkeygiiba ay dilay dumar fara badan baa meesha isugu yimid guryihii nabiga faqaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laqad daafa waxaa dhawaafay biaali maxamedi nebi maxamed aalkiisa sabcuuna imra'atan toddobaatan naagood baa maanta xaafadahayga yimid oo guryihii nabiga yimid kulluhuna dhammaantood yastakiina waxay ka sheeganaya azwaajihuna raggoodi walaa yajiduuna ma ogaanaysaan ulaa'ika kuwaasu khiyaarakum kuwa in kugu akhyaarsan inay yihiin marnaba kuwa ay dumarku ka soo sheegteen akhyaartiina maaha way waa kuwa laga fiican yahay ya marka dumarka in loo dulqaataa la doonayaay ma aha in un yani waaya dumarkii la laayo rawahu abu daawuud wanisaa'i walxaakim wasaxaxahu ataxkiimu taxkiimkii baa halkan laga gelaya taxkiimku waa maha labadii qof hadday xoogaa isku xumaadaan in yacni qof ninka qaraabadiisii ah iyo naagta qaraabadeeda nin laba qof oo ka mid a laba nin oo ka mid a yay arrimaha u dhiibanayaan ay ka xaakim yeelanayaan hadday doonaanna way kala geynayaan way kala furayaan hadday doonaanna way isku celinayaan si alla sidii u suurtagelaysa ay samaynayaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain khiftum haddaad ka baqdaan shiqaaqa baynihimaa labadii zawjeynka oo isqabay dhexdooda khilaafkooda haddaad ka baqdaan fabcatuu bixiya xakaman xaakim oo min ahli ninka ehelkiisa ka mida iyo wa xakaman oo min ahliha nin xaakima waa nin ra'yila caqlile oo naagta ehelkeeda ka mida in yuriidaa labadaa hadday doonaan islaaxan wanaag hadday raadiyaan yuwaafiq illaahu ilaahay baa waafajinaya baynahumaa labadaa qof oo dhexdooda ay ka shaqaynayaan wixii wanaaggaabaa ilahay waafajinaya in allaha ilahay kaana wuxuu aday caliiman mid ogoo biaxwaali lcibaadi khabiiran ogoo bibawaadini umuurihim umuurtooda baatinkeedana ilahay waa ogi waa khabiir wey wa jaa'a rajulun nin baa yimid iyo wa imra'atu naag ilaa caliyi bni abi aalib bay u yimaadeen radia allahu canhu wa maca kulli waaxidin kii la arka oo minhumaa labadooda ka mida fi'atun min annaas kanna jamaaca oo qaraabadiisii ha la socdo waa ninkii naagtina jamaaca qaraabadeedii ha la socdo sida cali baa loosoo yani loo soo dacwooday fa amarahu wuxuu ku amray caliyun sida cali wuu amray oo fabacatuuhu way bixiyeen xakaman bay soo saareen nin xaakim oo min ahli ehelkiisa ninka ehelkiisa ka mida iyo wa xakaman oo min ahliha yani nin xaakim oo naagtii ehelkeeda ka mid yani waa nin ra'yil aqlil caqlila waa xakamka la sheegay ninka laga xaakim yeeshay way uma qaala wuxuu u yidhi lilxakamayni labada xaakimiinta ah tadriyaani ma garanaysaan maa calaykumaa waxa dushiina ah in ra'aytumaa hadaad haddaad ra'yeysaan an tajmacaa inaad labadooda isku celisaan fafcala sameeya wa in ra'aytumaa haddaad ra'yeysaan atafriqa inaad kala geysaan oo meeshaan wax maslaxa ayna ka soconina fafcalaa yeela arrinta laydinka yeelaya waa laydinka doonaya waa taas labada xakameynka markii laga xaakim yeesho mas-uuliyaddaasay la wareegayaan islaax bay raadinayaan labada sidii kala tegidda iyo yani wadajirka midii un khayr ahay ku samay samaynayaan marka qaalat ilmar'atu naagti baa marka waxay tidhi radiitu waan raadi noqday bikitaabillahi ilahay kitaabkiisa haddii mar labada qofa xaakimkaa wax alle waxay nagu soo xukumaan ilahay kitaabkiisa raalli baan ku yani fiican bay ahayd wax fahamsanay radiitu waan raadi noqday bay tihi bikitaabillahi ilahay kitaabkiisa bimaa calaya aniga waxa la igu leeyahay oo xaqoo la igu yeesho fiihi kitaabka iyo wamaa lii aniga wixii ii sugnaaday wixii anugu xaq ahoo aan yeesho raalli baan ku ahay wa qaala rajulu ninkiina wuxuu yidhi ama alfurqatu falaa buu yidhi aniga waan inka xaakim yeelanayaa inaad wanaag raadisaan laakiin inaadna kala furtaan xaakim inkagama dhiganayo iyo ama alfurqa kala tegid falaa buu yidhi fa qaala caliyun baa wuxuu yidhi radi allahu canhu kadabta been baad sheegtay buu wallaahi baan ku dhaartaye xataa tuqira ilaa aad qirto bimaa aqarat bihi waxay gabadhu qirtay ilaa aad qirto oo ay wax xaakim oo dhaqaaqaya ma jiro ya yacni labada xaakimka waa inaad u dhiibato ood u dhiibato oo tidhaahdo haddaad doontaanna kala geeya haddaad doontaanna yani wax alla waxaad ku talisaan idinku waa raalli kuna saas haddaad dhihin oo tidhaahdo inaad haddaad saas yeeshaan maya ee saa un ii yeelay waxa adigu rabo un hala ii yeelay noqonaysaa taas maaha taxkiim maaha dadka qaar ba hadda arrimahooda markii la gelaya waxay leeyihiin maya haddaan sidaa la yeelayna waan inka waan inka xaakim yeeshay arrimaha waan idin dhibta haddaan saas la yeelin haddaan saas la yeelayna maxay tahay waxa adigu aad soo jeedisa yeeli mayna anigu mogta wax alla wixii nala quman ma yeelayna waa in arrimaha noo dhiibato noo walaayo dhiibato ya soomaalida waxay yidhahdeen noo walaayo dhiibo marka waa inaad u walaayo dhiibato laba qof hadday isku xumaadeen xataa marka arrimahooda la gelayo waxay leeyihin labadooda aan walaayada ka qaadno macnaha waxaa weye labadooda aan aan mas-uuliyadda ka qaadno oo wax alla waxaad ku tootalisaan berri raalli baan ku ahay ama wixii laigu soo xukumo ama la ii soo xukumo soo ma marka qofku waa inuu isdhiibo way ogolaado haddii kale taxkiimkaan ansaxaynin bade ay kadabta been baa sheegtay buri sir cali wallahi xataa tuqira ilaa aad qirto bimaa aqarad bihi gabadhu waxay qirtay ilaa aad qirto wax xaakimahoo dhaqaaqaya ma jiro mama ansaxayo taxkiimkaan ansaxayo rawaahu alimaamu shaafici baa wariyey wallahu aclam xukmulcaybi fii axadi zawjayn labadii isqabtay oo isguursatay midkood hadday ceeb kusoo baxdo see la yeelaya midkii kale waa fasaqanaya fasaq baa u banaan can kacab bini zayd waa waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam tazawaja wuxuu guursaday nabigu imra'ata naag oo min bani khafaarin reer bani khafaar ka mida falamaa dakhala calayha markuu la seexday fawadaca yani markuu yani dhistay weeye oo gurigi uu galay oo fawadaca sawbahu u dejiyey waqacada cala alfiraashi gobashii uu ku fadhiistay absara wuxuu nabigu ku arkay bikaxiha halkaa kelideeda bayaalan cadaan isagu baras bay qabtaa aye absara wuu arkay bikaxiha halkaa kelideeda ade waa meel qarsoon ah, dharkii baa qarinaye bayaalan buu ku arkay ee barasan cadaan buu ku arkay fanxaaza can ilfiraashi gogashii buu nabigu dhinac oga oga oga oga gurtay xaggaasu aaday uma qaala wuxuu yidhi khudii calayka iyaabika dharkaaga qaado walam yaakud mauna ka qaadaninoo mimaa aataahaa shay-an wixii meherka uu siiyeyna waxba kamuna qaadin wuxuu yidhi oras ka tag oras wuu ka fasakday nabigu hadee waa baras dee baras qof qaba dee haddii laguu qariyo bas wey waad ka tegaysa rawaahu axmed baa wariyey walbayhaqi walxaakim can cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxu yihi cumar bn khadaab ayumaa rajulin ninkii ka oo tazawaja imra'atan naa guursado wa bihaa junuunun ayadoo waale ku suganta oo mar alle markii aqalka laguu soo geliyey waaba qof waalaba maad ogeyn gabadh baa lagu siin baa lagu yidhi waaba qof yani iska walaaba habeenkii way kugu bilowday waaba waalanta allahay tuuray seela yeeli ow amase juudaamu juudaan bay qabtaa cudurkaa weyn ow barasun baras oo fa masahaa taabto mun intuusan u malaynaynin bas markii horeba un durbo waa ku dhacay ay waa jimaacay falahaa sadaaquhaa kaamilan meherkeedii oo kaamil ah ilaal dee wuusa yani waa jimaacay soomaa waa la seexday wadalika lizawjihaa gurmun wadalika sadaaqa uu ayada bixiyeyna ay gurmun waa waxaa u guday lizawjihaa ninkeeda calaa weliyiha weligeedii baa u guday weligeedii baa u qariyey ceebtani gabadha ayada ninka yani meherkeedii waa la siin laakiin ninkii weligeeda ay u qariyay asagoo ceebtan ku og asagaa sadaaqii u celinaya ninkii waa waa u gudayaa meerkii ii soo celi buu leey adaa igu khayaanay rawaahu maalik baa wariyey washaaficiy wa qaala maalik wuxuu yidhi imaamu maalik wa inamaa yakunu dalika arrintaa way noqonaysaa marka laleeyahay meherkii wuxuu ku yeelanayaa weliguu ku yeelanayaa idaa kaana weliyuha weligeedu markuu yahay weeye alladii ankaxahaa weliga guuriyey huwa abuuha aabbaheed hadduu yahay wey ow akhuuha walaalkeed hadduu yahay wey ow amase man qof hadduu yahay yuraa la malaynayo annahu asagu yaclamu daalika minha inuu ogaan karo cudurkaas hoosea ku jiro yani xoogaa waalidan gabadha ku jirta iyo yani baraskan ku dhex sugan iyo cudurkan hoose ee ku jira qof ogaan kara haddii aabbuhu wuu ogaan kara hadde xanuunka yani waxa ku jira maa waa maxramkeedii wuu ogaan karaa walaalkeedoo la dhashay wuu ogaan karaa wixii qariibkeedoo saasoo kale ugu dhow wuu ogaan karaa laakin haddaan dad wax u dhadhowa male nin in adeer kora unbaa weli u a gabadha wax kaloo u dhowba ma jiro kaas waxaa laga yaaba ceebaheeda hooseba ma ogabo waxba kama ogo hadde kaasi waba kaas wax lagu yeelan maayo waxba lagu yeelan maayo kaas fa amaa idaa kaana hadduu yahay alladii ankaxaa midka nikaaxay hadduu yahay ibnu cammin waa adeerkeed baa dhalay o amase mawlan oo min alcashiirati waa qof kaloo qaraabadeedii ah mawlan min alcashiira mawluhu qaraabada looga jeeda oo min alcashiirati qaraabadii ka mid a oo miman qof yuraa la malaynaya annahu laa yaclamu dalika inuuna ogaan karin minhaa gabadha xaggeeda falaysa calayhi qurmun wax lagu leeyahay ma jira ninkaas hel anigu maba ogi bu waa laga yaaba inuuna ogeynba wataruddu way celinaysaa tilka almar'atu naagta ayada amaa akhadad waxay qaadatay min sadaaqiha meherkeeda ninkeedii bay u celin ay uu la seexday soo maha meherkii way yeelatay soo maha ninkeedii waa inay u celiso maxaa yaele ayadaa u qarisay ceebta ninkii ceebay u qarisay wa yutraka laha qatru maa tustaxallu bihi laakin ayada meherka qaar baa looga tegey qaarna ninkii bay siini qaarna asagii bay ku celin ninkii bay ku celinaysa adigu waxoogaa waa un khasaare qaybsi xabaa un waay waay waxbaa la isku celinaya un waa kada hadduu iska daayo oo isaga tagana wax dhiba male meherkii uu isaga tago can sacd saciid bin musayib waxaa laga wariyey radi allahu canhu saciid bin musab qaala wuxuu yidhi taabici buu ahay ayumaa rajulin ninkii ka oo tazawaja guursaday biimra'ati naag wa bihi junuunu waaba nin waalan nin fiican bay moodayse hadal badnidiisaas un bay aragtay waa marka nin fiican bay u malaynaysa waaba nin waalanba o amase lararun dhib kalaaba ku sugan oo dhib kalu qabaa noocuu noqdaba dhibkaas waa dhib kale un baa ku sugan ya fa inahaa ayada tukhayaru khiyaar bay le gabadha khiyaar bay leedahay fain shacad hadday doonto qarad nikaaxi way sugaysaayo ninkeeda awaalanba iska haysana way iska unmasalxaysanay way iska haysanay hadday doonto wa in shacad hadday doonan hadday doontana faaraqad way faar way ka tegeysaa wax waalan de guriga looma joogi karo inuu ku dilaa baalise way isaga tegi ha ka dhaqaaqdo wy go-eeda garabka ka saarto wa canhu waxaa laga wariyey can saciid bin musayib qaala wuxuu yidhi man tazawaja imra'ata naag ninkii guursado oo falam yastadic kari waayo an yamasaha inuu taabtabo ya gabadhi markuu nikaaxsaday maya inuu taabtaba waa awoodi waaye oo dee wuu ka cinaynay khalaas waa fariistay wey soo ma waayo fa inahu yudrabu lahu waxaa loo qadarayaa ajalu sanatin hal sanaa loo qadaraya labiyo toban bilood qaaligaa loo koryeelayaa xaakimkaa la geynayaa marka labiyo toban bilood baa loo qabanay haye muddadaas intaasaa la sugi fa in masaa intaa hadduu ku taabto oo jimaaco fadaaka wey nikaaxi waa daa'imaya wa ilaa furiqa baynahuma dabaasha nin kuma haysta gabadhii waa laga diraya markaas iyo hal sanaba hadduu intaas oo sidiisa iska yah ya maraashinkun baa loo karin haddii see la yeeli waay waa laga diraya meesha wasu'ila ibnu shihaab baa la weydiiyey ibnu shihaab ninka la yaha waa zuhri imaam zuhri taabici bu ahay maxamed b ahay ibnu ay waayahay ibnu shihaab ninka maxamed ibnu shihaab baa la yahay waa imaam zuhri radia allahu canhu mataa tudrabu lajalu muddada sanadkaa goormee laga bilaabi baa layihi mataa yudrabu lajalu ajalsha goormee laga bilaabi la qadaraya fa qaala wuxuu yidhi min yowmi taraafuci ila suldaan min yowmi taraafuc maalinka loo koryeela ila suldaani xaakimka maalinka qaaliga la geeyaa kow laga dhihi bas sanad baa kasoo wareegay kabil kabil waa la qoraya rawaahu imaam maalik baa xadiidkaa wariyay imaamu maalik iyo labadaa riwaayaba wa qaala wuxuu yidhi maalik fa ama aladii kii qad masa imra'atahu taabtay kolka hore xaaskiisii wuu jimaacay uma actarada canhaa wixii cudurkiiba haddana kusoo dariyey markaa kadib uu fariistay falaa yudrabu lahu wax muddo oo loo qabanaya ma jiro walaa yufaraqu baynahumaa lamana kala geynayo waa un laga warsugaya ninkaa nin intii muddo awa ya ninkii marka hore iska fiicnaa laakiin gadaal ka xumaaday ya oo waxna de waa wax dhaari oo kusoo dariyey waa cudur ku yimid waxaa laga yaaba haddana inuu iska fiicnaado marka hata kaas waxba muddo loo qaban maaye waa la iska sugaya kaas waa la iska sugay waseyaati wuu noo imaan doonaa waay xukmu faqdi zawji fi baabi alaaqi insha allahu taala uu noogu imaan doonaa ay baab alaaq yaan ku gaari doonaa ninki yani haddii la waayo xukumkiisa wuxuu maxaa la falaya hadiiba la waayo meel ku dhibacayba ninka waa lo marka cuyuubta lagu nafasakday kuwaas oo dhan baa ka mid ah fatilka alcuyuubu buu yidhi tahbutu alkhiyaara liطarafi alaakhir qof haddii laga helo uu ka fasakanaya kii kalena saas oo kale idaa dahara annaha kaanat cinda ziwaaji aye wahal xuduusaha bacdahu kadalika yuri aye hadda haddii u marka hore soo guursanaysa cudurka hadday qabta waa laga fasaqan waa yani cudurahaan haddii la argo waa laga fasaqan baa lay ama ninkii hadduu waxaan qabo waa laga tegi baa lay haddii markii la isguursado kadib cudurka uu yimaado ka war ma laga fasaqanaya mise laga fasaqanaya taa khilaaf baa ku jiro marka hore waa la fiicnaa muddo markii la qabay unbaa cudurka yimid baras baa soo ku dhacay junuun baa ku dhacay yani waxbaa yimid see la yeeli markaa kadib dee culammada fuqahada xoogaha halkaas way ka doodayaan waaye oo qofku yani wuu sugayaa iyo de waa jirro un iska timide iyo waa ka fasaqanaya waa ka walaa yahbutu fasqu nikaaxi biayi caybin ilaa biwaasitati alxaakimi sharciy nikaaxa hadda waa laga fasakan un baa laleeyahy gabadhu ma iska dhaqaaqi maya ninku miyuu iska tegi fasakan waxa weeye wuxuu ku sugnaan karaa un aye suldaanka xaakimka sharcigaa loo tegaya alladii tabatat lahu ceebtu ay usugnaaday yani waa loo kor yeelayaa ceebtu agtiisa inay sugnaatay buu xaqiijinaya markuu xaqiijiyo kaa agtiisa un bay kuay ku fasakanaysaa gabadhu ninkana halkaa unbu naagtiisa ku dalaaqaya ama ku fasakaya fatadaxa mima taqadama ana aljunuuna iyo waljudaama iyo walbarasa iyo cuyuumun lizawjati waa ceebo naagta ku sugan oo looga fasaqanaya wazawjuna yarudu biha annikaaxa buu ku radinaya in shaa hadduu doono waayo ninkiina taasoo kale waay idaa shaa darafu laakhar ninka naftiisa haddii lagu arka ayadna gabadhii way oga tegaysaa wey waziida calayha waxaa lagu ziyaadiyay lirajuli alcunnatu cininimo wahiya alcazu can ilwadi wey kamaa rawaahu maalik can saciid uu ka wariyey wakada aljubu waa la mid ayada wahuwa qad cudda kari weeye hadduu go-an yahayna waa la mid oo nin go-an weeyo waa la gooyey kaa way ka way ka fasaqanaysaa isagun liannahu fii macna alcunnati muu qabaaye waziida calayha gabadhina waxaa lagu siyaadinaya ceebaha lasoo sheegay addaa-u cudur fi lfarji farjigay cudur ka qabtaa ka radqi weeye go-naantii wahuwa insidaadu lfarji bilaxmin hilib baaba isku duulay meesha dhammayd waaba malaasanta waalqarni weeye wahuwa insidaatuhu bicadmin qarni laf baa kasoo taagan meesha hadda waa yani dhibkaa hadduu yimaadana oo hadda wax suuroobi karo la daaweyn karan uusan ahayna way ku fasaqana wuu ka fasaqanaya isna markay ceebaha noocaas oo kaleeta way ku wada fasakanayaan baa laleeyahy ninkiina iyo naagta wahaakada taxrumu lkhalwatu khalwadii xaaraan weeye biljnabiyati naag ajnabiga in lala khaali noqdo wanadru ilayha in la fiiriyana waa xaaraan qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi qul lilmu'miniin mu'miniinta waxaad u tidhahdaa yaquduu min absaarihim indhahooda ha laabeen wayaxfaduu furuujahum farjigoona ha xifdiyeen dalika askaa lahum kaasaa u wanaagsan oo u dahiran ilahay agtiisa ina allaha ilahay kaana ilahay wuxuu ahday ina allaha ilahay khabiirun yani mid arkaayo weeye bimaa yasnacuuna wax ay samaynayaan waqul lilmu'minaat gabdhihii mu'minaatkaana waxaa u tidhahdaa yaqdulna ha raariciyeen oo ha asturin min absaarihina indhahooda wayaxfadna furuujahuna farjigoodana ha xifdiyeen macaasidaa ka ilaaliya can cuqbata binu caamir waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal ly slam qala wuxuu nabigu iyaakum idinkay waxaan u kala digaya wadukhuulu cala nisa haweenka ha u gelina haweenka ajnabiga ah hala qaali noqonina guryahooda ha u gelina faqaala rajulun baa wuxuu yidhi ya rasuul allah afara'yta alxamwa bal ninkii dumaashiga ahaa ka warran naagta dumaashigeeda waa ninkii ninka ninka qaraabadiisii weeye ninkii la dhashay iyo ilmaadeertiis iyo kuwaas afara'ayta alxamwa bal dumaashigii ka war qaala wuxuu yidhi nabigu alxamwu almowt kaas waaba geeri waa dhimasho kaas maxaa yeele waana ajnabi waana loona malayn mahayo oo haddee gurigii walaalkiibuu iska sii gelaya la tuhmi maayo mogta ninka guriga waa gurigoodii oo ninka ninkaan meesha sii gelaya waa max la dhihi maayo waa guriga walaalkiibuu gelaya haddee marka waaba dhimasho weeye kaas waa geeri aa khatartiisa weyn rawaahu sheekhaan baa wariyey watirmidi can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal laa talijuu cala almuqiibaat laa talijuu ha u gelina cala almuqiibaati naagaha laga maqan yahay naag ninkeedii maqan yahay ha u gelina ya fa ina shaydaana shaydaanku yajri wuu soconaya min axadikum majra dami dhiigga makaanu socodkiisa naag ninkeedii iska maqan yahay oo meel iska joogto oo haddaad gurigeedii ugu gasho dee shaydaanka dhexdiina filnaba ka shaqaynaya ya qulnaa waxaan nidhi wa minka adiga naftaada rasuulka ilaahay o ma dhiig shaydaanku wuxuu kuu socdaa majra dembi yani shaydaanku ma dhinaca dhiigga meeshuu marayo o kale miyuu kuu socdaa adigana qaala wuxuu yihi nabigu wa mini anigana saasoo kale oo dhiiggu yani shaydaanku wuxuu ii soconayaa majra demi walaakina allaha ilaahay baa acaananii calayhi iiga kaalmeeye oo fa aslama wuu islaamay ama fa aslamu waan ka nabadgelaya dhibkiisa wa shaydaanka aniga nafteyda waa saas oo qariin baan leehay wuu ila jiraa laakiin kayga ilaahay baa imakaniye oo dee rasuulka ilaahay oo macsuum uu la jiraa muxuu dhadhamini weliga waxba dhadhamin maayo ya marka ilaahay baa iu kaalmeeye oo fa aslama wuuba islaamayba oo waa muslimba kaygu oo marka ficil maadi laga dhigo ama fa aslamu waan ka nabadgelaya min sharihi shartiisa waan ka nabadgelaya wax dhiba kala kulmaan labada macno rawahu tirmidi wa qaala rasuulu lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa yakluwana yuusan la qaali noqonin rajulun nin biimra'atin laa yakluwana dhe lama qaali noqdo laa yakluwana lama qaali noqdo rajulun biimra'atin lama qaali noqdo ilaa kaana haalisuhum waxaa saddexaynaya ashaydaanu shaydaanu baa saddexaynay balaayun buuna ka shaqaynaya isago xumaan iyo zina unba ka shaqaynaya sooma rawaahuma aturmidi can ibni cabbaas radi allahu canhuma can nabi sal lay slam qaal laa yakluwana rajulun nin yani yuusan la qaali noqonin biimra'atin naag yuusan la qaali noqonin ilaa maca dii maxramin qof maxrama inuu la jooga mooge faqaama rajulun baa istaagay faqala wuxu uhi ya rasuul allah imra'atii xaaskaygi kharajad way baxday xaajatan ayadoo xajinayso waktu tibtu anigana waxaa laygu qoray fii qadwati kada wa kada duulaan hebel baa laygu qoray qaala wuxuu nabigu irjic noqo oo faxuja maca imra'atika orod islaantaada la xaji orod xaaskaaga la xaji yani u noqo maxram rawaahu larbaca walimuslimi oo muslim wuxuu wariyey alaa laa alaa laa yabiitana yuusa baryin rajulunin cinda imra'atin naag agteeda sayibin oo sayib ahoo nin la-aana w naag haddii aan nin qabin oo sayiba bikraduna waa un la mid qof aan nin lahayn baa loo jeedaay gurigeeda yuusa baryin oo la seexanin ilaa an yakuuna naakixan inuu nikaaxsado moogiy owdaa maxraman qof maxrama inuu yahay oo weysaba aan ka jebinayo nikaxma u qabanay inuu yahay moogi can ummi salamata waxaa laga wariyey radi allahu canha ana nabiya sal lay slam dakala calayha umu salamu nabigu usoo galay wa fi lbeyti mukhanithun mid nimow naag ah ayaa guriga fadhifadhiyey mukhanas marka naagaha isku shashabo oo sida naagaha u hadlo oo socodka naagaha leho maanta naagaha ku dhex jijiro mukhanas baa layidhaha waa nimownaag ya wa fi lbeyti mukhanasun gurigana walaalkeedna wuu fadhiyaa umusalama walaalkeeda cabdullahi bin umaya la yidhahdo fa qaala wuxuu yihi ayil mukhanasu kii mukhaniska ahaaba wuxuu yihi kii mukhaniska ahaa liakhii ummi salamata ummi salama walaalkeeda oo gurigii joogay cabdullaahi bin abi umaya la ohan jiray in fataxa allahu lakum daa'if daa'if baa markaa la rabaa in lagu duulo in fataxa allahu ilaahay hadduu idin furo lakum adinka a daa'if qadan berri adulluka waxaan ku tusinaya kuu tilmaamaya calaa binti khaylaan ninka khaylaan la yidhaha gabadhiisa niyaw gabadhaas kaa fakani ya calaa binti khaylaan binu maslamata binu malik gabadhaa baadiya ayaa magaceeda la ohan jiray baadiya a war gabadhaas yan kaa fakanin buu yidhi fa inahaa iyadu tuqbilu way kusoo qaabili biarbacin afar bay kugu soo qaabili wa tudbiru bisamaanin markay kaa sii jeesatana sideed bay gadaal ka sii jeedinaysaa ya marka gabadha ayan kaa fakani hadda waa mukhanis oo naagaha unbuu ku dhex jiraayo naaguhuna mogta waa midka saasoo kale saga dhex fadhinaya cawra kama qarsanayaan markaasuu meel kastaba ka fiiriyey isagoo gabadhii buu arkay markaasuu u tilmaamaya u tilmaamay marka naagunimay taqaani nin ma mooday soomaalida hore dhihi jireen waaye malaha markii aad yani qolada ilma adeerta ay wax isbartay iyo ma kala xishoodaano dee haddayba ku barata waa bes marka de kan mukhaniska oo daa'iman iska fadh iska dhex fadhiyo naagaho ijtihaaba male oo ijtihaadi raggaba male oo marka naagaha unbuu ku tirsan yahi marka naagahoo kale ay ku xisaabeenoo waxay ka dadanayaanoo cawraaba ma jiro marka meel kasta wuu ka fiirinaya ya fa inahaa iyadu tuqbilu way kusoo qaabili biarbacin afartaa wuxuu ujeedaa waa gabar buuran oo yani xalus bay leedaho caloosheedu saasay u laalaamaysaa markaasay afar meelood bay ka laami afar bay kugu soo qaabilaysa oo qurux badan yaha de haye mar haddii qofku uu hilib leeyahay oo jirkiisu nucuumo leeyahay caloosheedu saa ay u laalaamayso waa dee qurux soo maaha afaray kugu soo qaabilaysaa watudbiru bisamaanin markay dhinaca kale usii jeesatana afartii meelooday ka laabnayd yaa dhinacanna dhinaca midigana yani afartii laab dhinaca midigana afar gees baa ka muuqanaya dhinaca bidixana afar gees marka sideed bay noqonaya ya sideed bay noqonaya waaya marka riwaayaadka qaar waxaa kusoo aroortay waayahay gabadhaas ayadaa daata fi riwaayat wuxuu ku ziyaadiyey in qacadad hadday fadhiisato ayahay aya tasanat wain takallamadna taganat ya waaye in qacada tasanad oo caloosheedu saasay u laalaami labalabay noqonaysaa wain takalama taganad sawdkeedu wax qurux badan oo inay heesaysaadna wax sawd quruxsan wey wa bayna fakdayha kal inaail makfu makfu'i waay labada boodiyood dhexdoodana weel la buuxiyey baad moodaya say u buuxdaa hilibkeeda waay ya madaxawan hadalkiisi buu markaa nabigu la yaabay ninkaas waa haweenkii inuu yani si u daalacanaya haweenkii waxba faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yadkhulna yuusa idiin soo geli haadaa midkan alayku calaykunna dushiina ummahatulmu'miniinka haddaad tihiin kan oo kale mar dambe waa la saaray marka waa la caydiyay guriga laga caydiyay ya waa la iska ilaaliya li kaa maqanaysa guryaha laga ilaaliyo rawaahu shaakhaan can cabdillahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal laa tubaashir ilmar'atu naag iyaysan la baashirin almar'ata naagta kale oo intay habeenkii gogasha la seexato oy go- go- la huwato oo fatancataa marka ay u tilmaanto lizawjiha ninkeeda kaanahu yanduru ilayha asagu inuu fiiriyaad moodaa naagtay u tagtay la seexatay habeenkii markaasi meel kasta intay ka dhowrtay yay ninkeeda u tilmaantay gabadhaa waa gabadh cajiib qurux badan halkaasaas ximlaheedu waa saa kan waa saa kan kaanahu yanduru ilayha inuu asagu fiiriyaad moodaa lama ogola arrintaas maxaa yeele waxaa laga yaabaa inuu ku fidnoobaba ninku oo ayadii intuu ka tago furo uu tii aado ama tiiba uu ku fidnoobo oo xumaan uu la aado haddee uu yani gabadha saa loogu tilmaamay qurux badan marka uu raadiyo wey rawahu lhamsatu ilaa muslima can jariir radi allahu canhu qaal sa'altu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabiga ayaan su-aalay can nadrati lfaj'ati nadrada oo faj'ada haddii isha kaaga dhacdo qof aad naag yani xaaraama ka hor ajnabi ah qaala wuxuu yidhi nabigu isrif basaraka araggaaga ka il markaa hore markay isha kaaga dhacdo mar labaad ha ku celin rawahu lhamsatu ila lbukhaariy can caliyi radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal yaa caliyu caliow laa tudfici nadrata fiirada ha raacina an nadrata fiirada kale hakada ogeyn mar haddaad eegtay isha kaaga dhacday mar labaad ha ku celinin fa ina laka luulaa midda hore waa lagu dhaafaya walaysat kuma sugnaani laka adiga alaakhiratu midda dambe tan labaad waa lagu qabanaya haddaad ku celisa mar labaad rawahu abu daawuud watirmidi can jaabir waxaa laga wari radi allahu canhu ana rasuula allah sal lay slam ra'aa wuxuu arkay nabigu imra'ata naag naag buu nabigu arkay markaasay cajab gelisay xoogaa fa ataa imra'atow xaaskiisii buu u tagay zaynabo ahayd waayo ayadu tamcasu waxay megdinaysaa munii'atan oo lahaa yacni maqaar u sugnaaday ayay myay megdinaysa guriga iska joogtay markaasuu nabigu u tegey faqadaa xaajatahu xaajadiisii wuu ka dhamaystay uma kharajahu ilaa asxaabihi buu usoo baxay faqaala wuxuu yidhi ina almar'ata naagti tuqbilu way kusoo qaabilaysaa fii suurati shaydaan shaydaan suuradiisa watudbiru way dubur jeedinaysa fii suurati shaydaan fa idaa ra'aa axadukum hadduu arkay imra'ata naag falyati elow xaaskiisa ha ku laabto fa ina dalika yarudu maa fii nafsi wixii shaawo oo qalbigiisa kusoo dhacay taasaa ka celinayse ale waa isku mid un labadooda sooma wa fii riwaayatin idaa idaa axadakum axadkiina cajabadu hadday cajab gelisa almar'atu naag oo fa waqacat fii qalbihi ay ku dhacdo falyacmid ha u qasto ilaa imra'atii xaaskiisa falyuwaaqichaa fa ina dalika taruddu yaruddu wuu celinaya maa fii nafsi naftiisa waxay kusoo dhacay rawahu lhamsatu ila albukhaariya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal ina allaha ilahay kataba wuu qoray cala bni aadam bni aadamka xadahu dheeftiisii min azinaa uu ku lahaa adraka dalika wuu haleelayaa laa maxaalata shaki la-aan fa zina alcaynayni labada indhood zinadoodu annadru fiirada waay wa zina alisaani carabka zina yani zinadiisuna almandiqu hadalka weeye oo qofkii aad la sheekaysanayso oo aan xara aan xalaasha hadalka aan banaanayn zaada fi riwaayatin wa zina alyadayni labada gacmoodna albadshu taabashada wey waxaan lagu xarimin baad ku taaba yani aan lagu banaynin oo lagu xallin oo xaaraan baad ku taabanaysaa wazina rijlayni labada lagoo zinadooduna almashi inaad u socoto way xaaraan aad u socoto wazina aluduni dhegta yani zinadeeduna alistimacu dhegaysiga way xaaraan aad dhegaysato wazina alfami afka yani zinadiisuna alqublu dhunkashada wey ya inaad ku dhunkato way meel xaaraana wanafsu naftii tatamanaa way timinaysaa daalika way tamanaysaa watastahii way istahayni walfarju farjigii unbaa yusadiqu daalika u rumaynaya wayukadibu ku beeninayo waxaasoo dhan dee waa un sakaa'irtii markii lasoo dhaafo marka ugu dambeeya zinadii weynayd oo dhabta ahayd farjiga unba ama ku rumayn ama u beenin ay mar hadduu farjiga una ka samaynin zinadii weynayd kumuuna dhicin haddii kalena yani waa waa basteed waa ku dhacay rawaahu abu daawuud baa wariyey washaykhan wallahu acla aclam alghiiratu maxmuud hiratu hiiradii maxmuudatun waa la mahadiyaa alghayra la yidhaahdo bifatxi lkayni tagayuru lqalbi qalbigoo doorsooma weeye wahayjaanu lqadabi inaad caradaadu ay kacdo ood carooto weeye liiraadati alintiqaam inaad aarakudataa dooni bisababi lmushaarakati fii maa laa yaqbalha waxaan lagu shirkoobi karin qofkii kula soo galo oo inuu kugula shirkooba doonayo waa laga qiroonaya waa laga masayraya qiradu waa masayr waxaa dee adiga un ma ogi gaar ku ah oo ma ogi wax la yani shirkaba ay ka suuroobi karta aan ahayn hadduu qof damca inuu kugula shirkoobo waad ka masayri masayri haddaad masayrtana waad caroon haddaad carootana waad aaragudan waa dagaalami ay sidaa wa ashaduhaa qiirada waxaa ugu dara maa kaana bayna zawjayn labada zawja isqabta yani ninkiiyo naagta isqabo dhexdooda wixii ka dhaco oo ninku hadduu xaaskiisa u masayro oo xoogaa uu ilaaliyo waayo wixii uu yacni un dee unuu laga badbadiyaa darane oo iyadoon meesha wax dhibaba jirin ninkuu shaki ku dhacaa darane mooyaane hadday laakiin wax un jiraan oo meeshii un ikhtilaad iyo waxaan loo baahnayn iyo ajaanib meelaha taagtaagan la arko waa laga masayraya ya waayo maxmuudatun wa manduuba way wanaagsan tahay waana sunno ilayha liannaha min akhlaaqillaahi bay ka mid tahay wafi lxadiid takhallaquu biakhlaaq illaahi tacaala ilahay akhlaaqdiisa ka dabeeca yeesha can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu ina allaha ilaahay yaqaaru ilaahay wuu cadhoodaa haddii ilaahay maxaarimtiisa lagu dhaco oo addoonku waxa uu ilaahay ka reebay uu ka xarimay uu sameeyo uu ku dhaco ilaahay uu ka cadhoonaya waalmu'minu mu'minkiina yaqaaru wuu cadhoodaa mu'minkuna wuu qiiroonaya wuu masayraya wakayratullaahi ilaahay cadhadiisa an yaatiya almu'minu qofka mu'minkaa inuu la yimaado weeye maa xarama allahu ilaahay waxa uu ka xarimay oo ka reebay waa xaaraam rawaahu tirmidi baa wariye albukhaari can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha can nabiyi sal allau alay wasalam qaala wuxuu nabigu maa axadun axad ma jiro akyara ka qiiro badan oo ka caro badan min allahi ilaahay an yaraa cabdahu min an yaraa cabdahu addoonkiisa inuu ku arko o ammatahu addoontiisa tasnia iyadoo zinaysanayso ilahay raalli kama noqonayo waay maxaa yele waxa xaaraamta ilaahay wuu reebay haddii uu yacni wixii uu ilaahay kaa reebay uu kugu arkana dee ilaahay wuu ka cadhonaya yaa ummata muxamed nabi maxamed ummaddiisay buu nabigu sala allahu alayhi wasalam low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen ma aclamu waxaan anigu ogahay la daxiktum qaliilan in yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kasiira wax badanna waad ooyi lahaydeen rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey qaala sacad binu cubaada radia allahu canhu low ra'aytu haddaan arki lahaa buu yihi sacad binu cubaada rajulan nin haddaan arki lahaa aan ugu imaan lahaa maca imra'atii xaaskayga isagoo la joogo la darabtuhu bisayfi seef baan ku garaaci lahaa hayra musafixin xaaluye seefkaas ku la ballaariyey dhinac dhinacna ooguma dhufteena seefka afkeedaa ku dhafan lahaa kurkaan goyn laha saasuu leeyay oo seefta waxaan dhinac dhinac ugu dhufanaya maaha haddii qofka dhinac dhinac lagu dhufto wax saasa ka dhigi mayso marka seef baan ku dhufan lahaa la darabtuhu bisayfi baan ku garaaci lahaa hayra musfaxin xaal uu yahay seefkaasu mid la dadbay oo la ballaariyey kayrkiis oo afkaan ku dhufan lahaa buu leeyay fa qaala sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu yidhi atacjabuuna ma la yaabantiin min hayrati sacdin sacad yacni binu cubaada masayrkiisa miyaad la yaabantay asxaabtii waa yaabtay oo de haddaad gurigaaga nin ajib ugu nimaata ma horey umaad ka dilayd saasay marka la yaabeen oo dilka see durbi saad ugu degdegay bay dhacday ninkaas ma sacad yacni waxaad la yaabantihin masayrkiisa la-ana aniga akyaru minhu anaa ka masayr badan oo ka qiiro badan wallaahu ilaahay baana akyaru minii anigana ilaahay baa iga sii qiiro badan rawaahu shaekhaan baa xadiidkaa wariyey wazaada muslimun imaamu muslim wuxuu ziyaadiyey min ajli khayrati illaahi ilaahay caradiisa waxaa maxaarimtaa inuuna ogolayn oo uu ka qiiroonayo sababteeda buu xarama alfawaaxisha fawaaxishtii buu ilaahay xarimay waxyaalihii xunxumaa ee zinadii wixii la mida maa dahara minha wixii muuqday iyo wamaa batana wixii qarsoon midna ilaahay ma banayn walaa shaksa shaksi ma jiro akhyaru aaya ka qiiro badan min allahi ilaahay walaa shaksa shaksi ma jiro axabu la jeceyl badanya ilayhi ilallahi ilaahay xaggiisa alcudru cudurdaaridda min allahi ilaahay xaggiisa waay ilaahay cudurdaarka wuxuu ka jecel yahay ma jira qofka inuu u cudurdaaro waay min ajli daalika sidaa darteed inuu ilaahay cudurdaarka jecel yahay yuubacas allahu ilaahay soo diray almursaliina mursaliintii buu soo diray waa rusushi mubashiriina xaalayihiin kuwo dadka u bishaaraynaya wamundiriina digaya waay hadhow marka dadku maxay yani ku cudur daaranaya ilaahay waxaan aniga laimaba soo gaarsiinin la iima sheegin inuu yidhaahdo darteed yaa marka waxaa loo soo diray inuusa saas dhihin or ku cudurdaarin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja soo maha marka rusul baa ilaahay soo diray wey rusul baa ilaahay soo diray walaa shaksa shaksi ma jiro axabu la jecel ba ilayhi ila allahi almidxatu ammaanta min allahi ilaahay xaggiisa ammaantana ilaahay wuu jecel yahay iyo mahadda min ajli dalika saa darteed buu wacad allahu ilaahay yaboohay aljannata jannadii buu yaboohay oo jannada ilaahay wuxuu u yaboohay ee dadka jannada u siinaya ilaahay midxaduu jecel yahay iyo xamdiga waay in lagu mahadi ay albaabu haaminu baabkii sideedaad fi nikaaxi lmanhiyi canhu nikaaxi manhiga ah ee layska reebay ee xaaraamta ahaa yaa halkan laga gelayaa minhu waxaa ka mida nikaaxu ljaahiliya jaahiligii waxay isku qabi jireen baa ka mida waa diinla-aan bay ahaayeen de sharci maahayn waxay isku qabi jireen can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaana nikaaxu nikaaxu wuxuu ahaa fi ljaahiliya zamankii hore calaa arbacati anxaa'in afar nooc buu ahaa afar nooc ayuu nikaax u ahaa fa nikaaxu nikaax oo minhaa kaas ka mida afartaa nooc ka mida nikaaxunnaasi dadka nikaaxoodii weeye alyawma maanta isku nikaaxsanayaan nikaaxan hadda sharciga ah ee islaamku jideeyey qayb ka mida qurayshtii hore iyo carabtii hore ka mid ah sidaa isku nikaaxsan jiray oo dad aan bedelmin baaba jira mogtahay diintii iska haysta un ya marxaban fa nikaaxun oo min minhaa nikaaxyaalkaa ka mida afarta ah nikaaxunaasi dadka nikaaxoodii weeye alyawma maanta isku nikaaxsanayaan yaqdubu rajulu ninka wuu doonayaa ila rajuli ninka kale wuxuu ka doonayaa weliyatahu gabadha uu weliga ka yahay oo gabadhiisa asaga u dhalay ay ow ibnatahu gabadhiisii buu ka doonayaa fa yusdiqahaa markaasu fa yusdiquhaa sadaaq buu siinayaa sadaaqeedii buu udhiibayaa suma yankixuhaa wuu nikaaxsanaya muxuu ku nikaaxsanayaa siiqadii iijaab iyo qabuul baa meeshii lagu samaynaya gabadhaadii baan rabaa inaad isiiso waan ku siiyey meesha marka isugu imaanayaan dadkii odayaashii madaxda ahaa reerka oo markaa qoyskaas isagaa odayaashiisii baa meesha isugu imaanayo gabadhi meesha in lagu bixiyey baa marka lagu sheegayaa sadaaqu marka markaasa taswiijkii baa meesha ka dhacaya oo biijaabin wa qabuul baa ka dhici gabadhaadii heblahayd igu nikaaxi ama gabadhaydii heblahayd oo meherkeedu intaa yahay baan kugu nikaaxiyey waan aqbalay bixuduuri saraatinaasi dadka yani madaxdoodii oo jooga meeshaas nimankooda ogaasiyaha wa hada huwa nikaaxu sharciyu weye waa nikaaxa sharciga aladii saadafa usuula nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga usuushiisii min abaweyhi laga soo bilaabay ilaa aadam calayhi salaam aabbihii oo cabdullaahi iyo aamine ah ilaa aadam intii u dhexaysay nabiga yani abaweynkiisii saa unbay ahaa nikaaxoodii wa kamaa sayaatii sida noo imaan doonta fi nubuwa khuliqtu waa lay abuuray oo nebigu min nikaaxin baa laygu abuuray walam ukhlaq layma abuuray anigu min sifaaxin waxa sifaaxa la yidhaha jaahiliga ay ku dhaqmi jireen bilaa nikaaxa awey macsiyada min ladun aadam laga soo bilaabay ilaa waladani abi wa ummi hooyadiiyo aabbahay ilaa ay iga dhaleen lam yusibnii ima asuubin ima asiibin oo min sifaaxi ljaahiliyati shay-un waxba igama asiibin aniga wa nikaaxun aakharu nikaax kale ayaa jiray kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yaquulu mid u dhahayo liimra'atii xaaskiisa idaa daharad markay daahir noqoto oo min yani min damsihaa xaylka markay ka qabaysato damsigu waa xaylka min asmaa'il xayl buu ka mid yahay min min damsihaa xaylkeeda markay ka daahir noqoto arsilii adeeg u diro khabar u diro ilaa fulaani ninka hebelyaa khabar u dirso fastabcidii minhu isu dhiibo ismakani wayactaziluhaa zawjaha zawjkeedina wuu ka dheeraani xataa yatabayana xamluhaa ilaa uu uurkeedu daahiro fa idaa tabayana mar alla markii uurkeedu daahiro asaabahaa markaasuu la seexanaya hadduu doono idaa axaba hadduu jecelyahy wa inamaa yafcalu daalika wuu samaynayaa muxuu saa u yeelayaa ninka hebel la yidhaahdo uu adeeg u dirso uu leeyahay raqbatan liajli raqbatin wuxuu jecel yahay fii najaabati alwalad canugu inuu wanaagsanaado oo nin shujaac ah oo quwo xoog badan oo geesi ahoo kariim deeqsi ahoo la yaqaano ninkaasuu leeyahy u yeer si uu canugu u raaco mar alle markay dhiigga ka soo qabaysatuu leeyahy ninkaasun ay haakada ha kula seexdo mar alla markii duur intay ka uuroobaysa asagu iska ilaalin maxaa yeele biyihiisu inay dhex galaan baa la hadday labada isla isticmaalaan midkii uurkuu ka yimid lama garanayo mogta asagu iska ilaalinaya marka mar alle markay uurowdo bas markaa kadib hadduu doono wuu la seexanaya hadduu doorna wuu iska joogaya wa yusamaa hada waxaa lagu magacaabaa nikaaxa alistibcaad nikaaxi budciga waayo yani waa ismakanintii oo budcigeedii bay makanisay ninkaas lagu magacaab marxaban kaasna nikaax buu ahaa ay isku qabi jireen oo saasna dad baa wax ku dhaldhali jira canugiina marka ninkan unbaa qaada ninkii horan aa sii qabin baa iska qaada xawana kumu qabina walbuska haysta wa nikaaxun aakharu nikaax kalaa jiro saddexaad yajtamicu rahdu jameeca isu imaani maa duuna alcasharati toban ka yar wax un toban ka hooseeyo rahadigu saddex laga bilaabo ilaa sagaal baa rahadiga la yidhaha mogtahay jameeco fa yadkhuluuna way u gelayaan cala almar'ati naag bay u gelayaan kulluhum dhammaantoodba yusiibuhaa wuu asiibaya nin la arka wuu u tegaya naag fa idaa xamalad mar alle markay uurowdo oo wa wadacad canug ay dejiso oo wa mara calayhaa layaaliya habeenne ay joogto arsalad ilayhim way u khabar diri kulligoodba way u yeeri falam yastadic rajulun minhum falam yastadic ma kari kara rajulun oo minhum kuwii ka mida jamaacada ka mida an yamtanica inuu diido wax diidi karana malego imaada waa isgaranaysaan bay leedahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hay kulli way soo xaadirayaan xataa yastamicuu cindaha xataa yastamicuu markay soo kulmaan cindaha agteeda taquulu lahum waxay u dhihi qad caraftum waad garanaysaan maa kaana min amrikum amarkiinu waxau ahaa soo ma ogidin aniga adinka waxayna dhex maray aniga iyo adinka amarkiina waad ogtihiin sooma waas ogtihiin waqad waladtu waan dhalay canug baan dhalay anugu fa huwa ibnuka wiilkaagii weeye yaa fulaanu hebelow jamaacadoodii midkay rabtay ka dooran ay wiilkaa leeshiin ama ilmihii canugi fa huwa waladuka canugaagi weeye ilmahaagii weeye yaa fulaanu tusamii way magacaabi man axabad ninkay jeclaato biismihi magaciis fayalxaqu bihi waladuhaa baa haleeli laa yastadiicu ma kari karo an yamtanica minhu rajul ninkaa inuu diido anigu ma dhali ma dhihi karo meesha waxbuu ku lahay ya bas kii un baa canuga haleelaya khalaas wa nikaaxu raabici nikaax afaraad baa jira midkan afaraad muxuu ahaa yastamicu naasun dad baa soo kulmaya kasiirun fara badan fa yadkhuluuna cala almar'ati naag bay u gelayaan laa tamtanicu diidi mayso oo minman jaa'ahaa nin alla ninkii u yimaadaba diidi mayso mase way isu dhiibaysaa wahunna albaqaayaa kuwaas waa kuwa zinaada awe yansibna waxayba yacni taagayaan calaa abwaabihina gurigooda albaabkiisa raayaatin bandiirad bay ka taagayaan takuunu calaman calaamo u noqoto guriga hortiisay bandiirad ka suranaysa waa lagu garanayaa waa gabar jirkeeda ganacsato la yaqaano oo dee nin walba wuu soo aadi uu kusoo aroori ay qof ay yacas ka dhahaysana male khalaas maad waaba sugaysaaba iyadaa u diyaar garow suuq bay furatay faman araadahunna ninkii doono dakhala calayhina wuu u geli fa idaa xamalad markay uurowdo ixdaahunna haweenkaa dunaada amidood oo wadacad ay ilmihii dejiso jumicuu lahaa waa loo soo kulmi waa dadkii waa loo soo kulmin raggii magaaladaas joogay ee u badnaay oo dhan wixii un lagu yaqaanay inay suuqa wax ka isticmaalaan oo dhan wa ragga akhyaarta mehe y raggii meelahaas un joogi jiray ee suuqyaha geli jiray o dhan baa lasoo ururin ay ama waxay magaalada jooga o dhanba wadacow lahum waxaa loogu yeerayaa alqaafata nimanka qaa'ifiinta la yidhahdee dadka nasabkooda yaqaanay haleeshiyo wa qaa'if waa ninka nasabka khabiirun binasab saasuu kuu fiirinaya calaamo adigu aada garanayni oo qarsoon buu kaa dhawraya markaasuu le kan waa ree hebel ayna hebel hebel wey wuu ku leeyay wuxuu ku garanaya adigu maxaad ka garan ya waa xigmi waxan waa wax ilaahay gaar uu siiyey ayago warkiisana waa la qabsanaya warkiisa waa la qabsanaya zayd binu xaarisa iyo yani markii oo usaama yani usaama binu zayd zayd binu xaarisa mawla mawlaa rasuulillahi sal alay sl ninkii uu nabigu soo xoreeyey ee marka horena uu ka wiil yeeshay oo intaan yani tabaniga aan la diidin carabtu waxay nin bay ka wiil yeelin jirtay anaa ku dhalay bas ina hebel hebel baa la dhihi jiray ninkaas marka laakiin markii hore markii dambe waa la diiday oo udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allahi baa ilahay fain lam taclamuu aabaahum fa ikhwaanukum fi diini wa mawaaliikum baa ilahay aabbayaalkood u nisbeeya oo ina hebel dhaha ninkan haddiina aqoonin aabbihiis diintay walaalo idinku yihiin waa walaalihiin oo xagga islaamnimada waa mawaaliikum kuwa aada xorayseen wey marka mawlaa fulan baa wixii ka dambeeya la ohan jiray ninkii aabihiis la garanayana aabihiisaa loogu nisbaynaya kii la garan waayana waxaa laleeyahay mawlaa fulan hebel ninkuu xoreeyey marka zayd binu xaarisata mawlaa yani mawla nebiy buu ahaa nabigaa xoreeye axibu rasuulillaahi ninkii la odhan jiray usaamuu dhalay oo wabnu xibihi lawaayahe usaamo wuxuu ahaa xubi rasuulillahi wabnu xibihi ninki labadu ugu jeclaa nabigu marka isuma ekayn zayd iyo usaamo isuma ekayn zayd bin xaarisa nin cad oo qurux badan bu ahaa usaame binu zaydna wuu madooba markaasay carabtu dhihi jireen zayd ma dhali ninkan way dhibi jireen nabiguna waa dhibsan jira hadalkaa marka la yidhi maalinka dambe labadoodii oo meel saa isu garab jeejeefo oo intay go' weyn isku hodeen busto isku dadeen lugahooda un kaliya waxay soo muuqday cirbahoodii mid qaa'ifaa soo ag istaagay markaasaa u dhowr wuxuu yidhi inna haadihi alaqdaam lugahan bacduhaa la min bacdin way isdhaleen bu lugahan lugahaan meesha ku jira way isdhaleen aad buu nabigu ugu farxay calayhi salaatu wasalaam isagoo faraxsan buu caaisha usoo galay markaasuu warkii oga warram marka qaa'ifku waa ninkaase qoladii marka naagtii oo yani kuwa zunaada ahayd ka mid ahay markay uurowdo ilmo dhasho dadkii magaalada jooga raggii baa lasoo ururin qaa'ifna waa loo yeeri kuwii qaa'ifiintaha ee nasabka yaqaana suma alxaquu waladaha waladkeedii waxay haleeshiinayaan biladii kii yarawnahu ay arkeen yarawna ay ra'yeeyeen waa midka ay umaleey ay calaamadiisa arkeen faltaada bihi ay iltasaqa bihi canugii wuu ku dhegayaa wa duciya ibnuhu canugiisi baa loogu yeeraya laa yamtanicu ma diidi kara min dalik saasaa marka afartaas nikaax baa ka jiri jiray ay islaamka hortiisa yaa jiri jiray waxaasaa lagu dhaqmi jiray falamaa bucisa muxamedun markii lasoo bixiyey sala allahu calayhi wasalam bilxaqi xaalu ku dheehan yahay hadama wuu dumiyey nikaaxa aljaahiliyati jaahiliga nikaaxiisii kullahu dhammaantii ilaa nikaaxa naasi dadkii nikaaxoodii ma ogi alyawma maanta isku nikaaxsanayaan nikaaxa un sharciga oo caadiga oo iijaabkiiyo qabuulka ah mooyaane waa yahay oo shuruudda nikaaxa leh qaama wixii kale oo dhan waa la buriyade ay waa noocii u horreeyey wa rawaahu albukhaari baa wariyey wa abu daawuud wa minhu min alnikaaxi almanhiyi nikaaxyadii la diiday ee manhiga waxaa ka mid ah nikaaxu shicaar ee shiqaar nikaaxa la yidhaahdo nik- nikaaxu shiqaar ay min ashaqri baa laga keenay wa huwa alkhuluwu waa likhuluwihi min almehri meher buu khaali ka yahay nik- nikaaxu shiqaar waxa weeye waa ninkii labadii nin oo labadoodii gabdhood isku doorsaday oo gabadhaydaan kuu guurinaya calaa an tuzawijanii ibnat zawajtuka waxaan kuu guurinaya ibnatii calaa an tuzawijanii inaad u guuriso ibnataka gabadhaad marka labadii gabdhood middan sadaaqeedii baa tii kale meherkeedi laga dhigay taa sadaaqeediina tii kale meherkeedi gabdhihii waxba looma qadarin meher ah marka wuxuu leeyahay aniga gabadhaada ii guuri anna taydan kuu guuri ayagu ma isku bedeshay gabdhihii marka meesha ku qadiyeen oo meherkoodii ka kaas waa xaaraan aya waayo yani oo shaqrigaas yani wawa lkhuluw weeye ko shaqriga waxaa kaloo lagu ra- lagu fasiraa min arafcina waa laga keenay oo min shaqara alkalbu min shaqara alkalbu eygii baa kor u qaaday ay rijlahu lugtiisa idaa baala markuu kaajay eygu markuu kaajay lugta kor u qaadama saas yidhahda meel bowd ood bowd iyo meel gedi intaa ay ku yidhaahdo buu lugta saa u qaado saas yidhahdaa mogta marka kaas baa laga keenayna qolyaha qaar way leeyihin oo maxaa marka xaggee looga shabahayaa waxaa looga shabahayaa yacni gabadhayda lugteeda qaban maysa ilaa taada lugteeda aan qabto wey marka halkaasaa laga keenay waaye mida shiqaarku shiqaarku waa halkaas marxaban marka mid kastaba ha noqdee kolleyba waa nikaa xaaraana waxba aan ka jirin maba ansaxay can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal laa shiqaara fi lislaam islaamku wax shiqaar la yidhahdo ma leh ay laa yaxilu fiihi shiqaarun nikaaxaa shiqaarka la yidhahdee la isku bedelanayo labadii qof ma jiraan wa rawaahu muslim watirmidi wa canhu waxaa laga wariyey can ibni cumar ana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam nahaa nabigu nahya can ishiqaari washiqaaru shiqaarku an yuزawija arajulu ninku inuu guuriyo way ibnatow gabadhiisa calaa an yuzawijahu laakharu midka kale inuu u guuriyo ibnatow adna gabadhiisa inuu guuriyo laysa baynahumaa sadaaq wax mehera ma jiro waa haddii lagu sardiyo way markay xaaraantu imaanayso haddaa adigu gabadhaadi intaa ay siiso meherkeedii aan u qadarin oo lagu- laygu nikaaxiyo oo meherkeediina aan bixiyo anna gabadhayda aan ku siiyo oo meherkeeda aad bixiso lama diidayo laakiin in labada gabdhood laysku shardiyo oo middanba middaa siismadeedii taas aniga gabadhan meherkii aan ka bixin lahaa gabadhaa kala qaadashadeedii baa la ii siiyey soo ma ninka kale waa saas taas way waxa la diiday la isku shardinayo markaas oo gabdhaha xaqooda lagu seexanay rawahu lkhamsa wa qaala abu hurayrata wuxuu yihi radi allahu canhu washiqaaru shiqaarku an yaquula rajulu inuu yidhahde way lirajuli ninka kale zawijnii ibnataka gabadhaada ii guuri wa uzawijuka anigana waxaan kuu guurinaya ibnati ow amase zawijnii ukhtaka ii guuri walaasha wa uzawijuka ukhtii anigana walaasha baan kugu daraya ay taas ay waxaa la diidayo waa baatil weye nikaaxu shiqaarku qolyaha xanafiyada wax yaroo qowla laga warinayaayo yani waxay leeyihiin waa yani nikaaxu wuu iska ansaxayaayo waxaan shardigaan hadda ay sheegeenna laaqi baa laga dhigayaayo meheru mithl baa gabadhii u waajibi oo tii la arkay meheru mithl baa la siinaya laakiin sida raajixa jamhuurta qabaa waxaa weye ma ansaxayo nikaxaas wa minhu nikaaxu lmutcati waaye minhu min yani min anikaaxi lmanhiya canhu nikaaxa manhiga ee la diiday xaaraanta waxaa ka mid ah nikaaxu lmutca ay nikaaxa la yidhahda nikaaxu lmutcati huwa nikaaxu lmuwaqat waa nikaax waqti loo qabtay bimuddatin macluuma oo majhuula ka qowlihi uzawijuka ey uzawijuka fulanata shahran min alyawmi maanta laga bilaabo bil yaan kugu daraya ama gabadhii yani bil baan guursanayaa buli bil baan isqabaynaa waxba kama jirin waxaas ya marka nikaaxa muddada loo qabtay nikaaxa sidiisaba haddii caqdiga sulbigiisa muddaba lagu sheego oo markii intaas intaa la joogaan furaya waxba kama jiraan kaas ma ansaxayo nikaaxu ma guntamayo nikaaxu mutcuhu awal awal islaamka wuu jiri jiray laakiin waa la reebay markii dawaal manhay can jaabir waxaa laga wariyey wasalamata radi allahu canhuma qaala waxay yidhahdeen kunnaa waxaanayn fii jeyshin ciidan ciidan baanu ku sugnay faataanaa rasuulullahi baa noo yimi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi innahu sha'ni qad udina lakum waa la idiin idmay an tastamticuu inaad istimtaacdaan oo haween ku raaxaysataan fastamticuu ay ina ay udina lakum waa la idiin idmay an tastamticuu ay binnisaa fastamticuu ku istimtaaca ama fastamtacuu way istimtaaceen bilafdi lmaadi bilafdi lamr labadu waa lu akri rawaahu sheekhaan can caliyin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam nahaa wuu nahayey nabigu can ilmutca mutcada wuu nahayey wa can luxuumi lxumuri lehliyati dameeraha ehliga la yidhaha la rarto waa dameerahan caadiga oo la rartana hilibkooda waa la reebay yowma khaybara khaybara maalinkeedii baa la nahiyey wixii ka horreye xalaal bay ahayd maalinkaasaa ugu dambaysay baa la nahiyey rawaahu lkhamsatu qaala wa qaala salamatu wuxuu yihi radi allahu canhu rakhasa rasuulullahi rasuulka ilahi wuu ruqsayey sal alay wasalam caama awdaas sanadii awdaas yani qoladaa liyi ree awdaas lagu duulay fi lmutcati mutcadii halaaan buu yani nabigu saddex goor buu yani nabigu iyo xalilay uma nahaa canha haddana waa nahiyo ya marxaban abaasahaa yani abaaxahaa wuu baneeyey sal alay sl maraat saddex goor lidaruurati uma nahaa canha muabadan fi xaajat lwadaac markii ugu dambaysay waa la nikaax yani taxriim oo abad aha la xariima markii ugu dambaysay ma ansaxayo markaas rawaahu muslim can sabrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuulallahi baan arkay sala allahu alayh wasalam qaa'iman isagoo taagan bayna rukni iyo walbaab rukniga yani waa rukniga xajaru aswadka uu ku jire iyo wa bayna albaabi kacbada albaabkeeda dhexdooda isagoo taagan wa huwa nabigu yaquul uu leeyahay yaa ayuha nnaas innii qad kuntu waxaan ahaaday udintu mid idi adintu mid idin idmay oo lakum adinka fi listimtaaci min annisaai haweenka inaad muddo qabtaan istimtaacu waa muddo oo la qabo wa in allaha ilaahay qad xarama daalika wuu xarimay ilaa yowmi alqiyaamati faman kaana ninkii ahaaday faman kaana ninku ahaaday cindahu agtiisa minhunna haweenkaa istimtaaca tamatuca uu ku guursaday ay mutcada uu ku guursaday shay-un falyukhalli sabiilahu waddadiisa ha u khaaliyeen walaa ta'khuduu ha ka qaadanina mimaa aataytumuuhuna waxaa siiseenna shay-an ha ka qaadanin meerkiina waxba ha ka qaadanina yahay rawaahu muslim wa abu daawuud wanisaa'i marka sidaa wey mutcada dhowr goor bay soo noqnoqotay baa lakin markii dambe waa la xarin qawluhu bayna rukni walbaab uu yihi ay bayna rukni alxajar alaswad wa bayna baab alkacbati fi xaajat alwadaac wa qaala wuxu uhi in allaha qad xarama dalika ila yowmi alqiyaama wa bihaada baa xurimad la xarimay mu'abadan wa calayhi alijmaacu wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi ku qowlay bixillihaa xalaal weeya cabdullahi ibn cabaas laga wariyey lilmuqiri ninkii loo dhibaato geliyy ninka haddee dhibaato u qabatay wuu iska xoogaa wuu iska mehersan karaaba leey walaakin shaaca canhu waxaa ka laga faafiyey dad baa ka faafiyey dadkii baa ka faafiyey oo xiluhaa mutlaqan cabdullahi bin cabaas wuxuu yidhi mutlaqba way banaan tahay baa laga faafiyey cabdullahi bin cabaas laakin asaga uma dhihin wuxuu yidhi ninkii dhibaato u geyso muqdir ah buu yidhi ya oo ildiraarkii kaleoo aklul meytada ahayd buu ku shabahay oo hadday yani gaajada nafta inay kaa baala kiabso baktiga kuma banaaneen deetana hadday dhib ku geeyo waad yar waad mehersan kartaa abow marka asaga dhinacaas uu kaga qiyaastay muqdirkaasuu kuqiyay faqaala lahu saciid binu jubayr baa wuxuu u yidhi cabdullahi bin cabaas hal tadrii ma og tahay maa sanacta waxaa samaysay waqad saarat bifudyaaka rukbaanu ay fidyadii aada fidyootay oo tiri ninkeed yani yani la dhibaato geliya musdirka ah mutcadu way u banaantay aa tiri dadkii safarka ahaa iyo jameecadu nin walba jahadu jahalul aado waxaa lagu faafiyey dhulka dhan cabdullahi bin cabaas wuu ogol yahay mutlaqanba wa qaala biha shucaraau shucaradii xataa way ku gabiyeen cabdullahi bin cabaasow qaala wuxuu yidhi wamaa qaaluu oo maxay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr qaaluu waxay yidhaahdeen qad qultu lishaykhi lamaa daala majlisuhu yaa saaxi hal laka fii futyat fii fityati bni cabbaasin hal laka fii ruksati alatraafi aanisatan takunu maswaaka xataa masdar innaas aye wahaye xataa masdar annaas xataa masdar innaas qad qultu lishaykhi baa waxaan u ihi ninkii odayga aha lamaa daala majlisuhu markuu dheeraaday wax badan buu naag la-aan joogay uu dhibaatooday marka naag buu u baahday yaa saaxi saaxiibkayow hallaka ma kuu sugnaaday fii fidyati bni cabbaas war haddaad dadka kale aad waxa guur daa'ima aadan doonaynin cabdullahi bin cabbaas fidyadiisa soomaada maqal baa iska qabsan jirto xoogaa iska qabsid ya nikaax mutca ya hallaka ma kuu sugnaatay fi fii ruksati alatraaf ruksada oo yani darafta oo xoogaaga la qabayo aanisatan mid aad weheshato takuunu ahaanaysa maswaaka waaye makaanu yani waaye meesha aad ku galbanayso ya xataa masdar innaas xataa masdar innaas yani waa dadka waayahay waayo intii qiyaamaha laga gaaro dadka laga soo saaro fudyadaa ibnu cabbaas baa jirte hadda markii aad dhibaatootaba xoogaa iska isticmaal mid oo iska gursi faqaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun wallahi ma bihaada aftaytu marna ma ana fidyoonin bu yidhi anu taas waa layga faafiyey ma ogi waaye ma ana fidyoonin bu yidhi taas ay walaa axlaltu mana maana xalilin buu yidhi ilaa maa axala allahu ilaahay wuxuu xalilay ma ogi lilmudiri min almaytati ayahay maytada qofka mudirka ilahay buu uxaleelay iyo wadami dhiigan walaxmil khinziiri xataa naftu inay ka baxdo hadduu ka yaabo marka dambe doofaarka xataa hilibkiisa waa cunaya fasalaka fi wuxuu qaaday fiihi radi allahu canhu dariiqa alqiyaas walakinahu gayru saxiix faina almaytata ubixat lidafci lhalaak maytada naftaa lagu riya naftu yan bixin baa la leeyahaye wa xabsu shahwati laa halaaka fiih shahwe celinteedu macnaa looma dhimanayo mogta looma dhima naftu kaagama baxayso